alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam tasliima kasiira ilaa yowm iddiin ama bacd asal allaha caza wajal an yuwafiqanii waiyaakum lima yuxibuhu wayardaa waan yuciidana min alfitani maa dahara minha wmaa badan waan yumiitana cala alislaami wasunna waxaa in sha allahu tacaala sida walaalkeen uu tilmaamay aanu wax ka odhan doonaa mowduuca ku saabsan gaalaysiinta ay ka dambayso qarxinta بأي عقل ودين يكون التكفير والتفجير جهادا diinta iyo caqligee ayaa gaaraysiinta iyo qarxintu uu ku noqonaya jihaad waxaa mowduucaanu ka warramaynaa uu iska saaranya laba arrin التكفير بغayri xaq gaalaysiin gardaro iyo xaqdarro ah oo wax la gaalaysiinayo oo marka la gaalaysiiyo uu ka dhalanaya التafyiir qarxin ciddii la gaalaysiiyey iyo cidda ku hareeraysan la qarxinayo ambaba lagu samaynayo iftiyaalaad shirqoolitaan waa laba arrin oo dadka la imanaya ee ka dhigtay dariiqo iyo manhaj talaasum iyo xidhiidh uu ka dhaxeeyo gaalaysiin wax la gaalaysiinayo marka ay gaalaysiiyaan ayaa gaalaysiinta waxaa ka dhalanaysa qofka in dhiiggiisii iyo maalkiisii la bannaysto in markaas waxa weeye tafyiir lagu sameeyo oo la qarxiyo ambaba la ysku qarxiyo amba si kaleba waxaw markaas ikhtiyaala amba shirqoola waxa weeye loo dilo arrinkaas gaalaysiinta bilaaxadka ah iyo isqarxintaas iyo shirqoolladaas waxay ka mid tahay fitanka iyo dhibaatooyinka wakhtigan hadda aynu nool nahay jira ee aada iyo aada u faafay kaasoo ku batay meelo waxa weeye badan oo waddamada muslimiinta ka mid ah iyadoo ay la imanayaan dad waxa weeye markaas muslimiinta ka mid ah oo midabkoodii leh oo afkoodii ku hadlaya oo islaamkii u nisbo sheeganaya laakiin sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqii toosnaa ee xaqa ahaa ka leexsamay taasna mid qariiba oo waxa weeye cusub ma aha waayo in dadka qaarkood diinta ay ka leexsamaan inay sunnada ka leexsamaan oo dariiq waxa weeye dariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo jidkiisii aana inay qaadaan mid cusub ma aha oo waxaa ugu horreeyey dad sunnada ka baxa oo dadka muslimiinta khilaafa oo gooni iskaga taaga firqada loo yaqaana alkhawaarij kuwaas oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo noolba ninkii madaxda u ahaa ee hogaaminayay uu soo baxay oo isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin wax qaybinaya ayaa ninbaa iska dhex taagay markaasaa rasuulkii wuxuu ku yidhi icdil fainaka lam tacdil garsoor iyo cadaalad samee cadaalad maa samayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi wayxad hooggaagay man yacdil idaa lam acdil an yaa cadaalad samaynaya hoogaage haddaan anigu cadaalad samayn waayo yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa uu duraya oo uu ku tuumaya cadaaladlii iyo jaw iyo dulmi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu ninkii tegey waxaa ninkaa dhabarkiisa ka soo bixi doona qolo salaadooda markaad u eegtaan salaadiina aad salaadiina xaqiri doontaan ood yasi doontaan talaxtaga cibaadada iyo salaaday ku talax tegayaan salaadiina waad xaqiri doonta soomkooda markaad fiirisaanna soomkiina waad xaqiri doonta yamruquuna min addiin kamaa yamruqu sahmu min aramiya diintana waxa wey markaas sida loodku sheega markaa ku dhacayo uga baxayo ayay uga baxayaan yacni dad markaas diinta fahamsan oo macrifiya waxa wey markaas aqoon u leh ma aha iyakoo haddana cibaado salaad badan iyo soom badan waxa weeye markaas ku sifoobay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankaas oo khawaarijta loo yaqaan oo ah kuwa waxaweye dadka muslimiintaa dhiiggooda banaystee laaya gaaladana waxaweye markaas ka taga axaadiis badan ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay oo waxaweye markaas mutawaatir ah oo waxaweye markaas uu kaga waram arrinkaas oo waktigaa hore bilowday waxa weeye markaas sidaasuu soo socday inxiraafka sunnada iyo dariiqa xaqa laga leexsanayo ee laga baydhayo markaas waktigan haddaanu joogno ee waxa weye markaas fitankiisa iyo masaa'ibta ay badan tahay ayaad u ad aragtaan oo waad maqlaysaan waxa waxa weye markaas ka dhacaya ee lala imanaya markii hore sheeko iyo war ayuu inagu ahaa laakiin waddankeena waa kii soo gaadhay ee magaalada waxa weye caasimadda hargeysa qaraxii waxa weye markaas hoosha xumaa ee waxa weye markaas uu ka dhacay taasina waa markaas waa tusaale tilmaamaya in dadka afkaarta noocan oo kale aaminsan in wadamadu ayna u kala soocnayn wadanku waxa wey markaas una u kala soocnayn laakiin meel kasta oo fikirkooda ka soo horjeeda ay ka fulinayaan waxaa markaas takhriibkaa iyo waxa weye fasahaadinta arrinkani markuu aad u soo ifbaxay culammada ahlusunnuhu waxa weye markaas waqti intuuna aad u soo ifbixin bay taagi jireen oo waxa weye markaas way ka digi jireen haddana markii aad hadda uu soo ifbaxay aad baa looga hadlay kutub fara badan baa culammadu waxa weye markaas ay ka qoreen kala duduwan nasharaad iyo waxay markaas ay ka qoreen ashirado iyo waxay markaas muxaadaraad iyo siminaaro iyo dowlooyin in badan intaba waxa way ka qabteen oo arrinka noocan oo kale ay kaga hadlayaan marka ugu horaysa waxaanu biidni illaahi tacaala tilmaami doonaa bayaanu hayaati kibaari alculamaa xawla quduurati tasaruf fi اtakfiiri wاlqiyaami biاtafjiir wma yanshacu canhuma min safkin liddima wاtakriibi lilmunshaaat waxaanu sheegi doonaa bayaan amba fatwo ay soo saareen culummada waxa weye markaas hay-atu kibaar alculamaa kuwa culummada waxa weye markaas ugu waaweyn sacuudiga bayaanay soo saareen oo ku saabsan in lagu degdego gaalaysiinta dadka la gaalaysiinayo iyo in lagu kaco acmaasha wax lagu qarxinayo iyo arrinkaa waxa ka dhalanaya oo ah dhiig la daadinayo iyo dhismayaal la takriibinayo oo waxa weye la kharaabinayo fatwo waxa weye markaas aad iyo aad u qiimo badan oo waxa weye markaas culummada waaweyn markay arkeen arrinkaas waxa weye socda ee waddankii muslimiinta waxa weye ku faafaya ayaa fatwo waxaweye markaas ku saabsan ayay ka soo saareen iyagoo ay ka mid yihiin culummada markaas bayaankaa soo saaray culummada waxaweye markaas casrigeenan kuwa waxaweye markaas ugu waaweyn ay ka mid yihiin uu ka mid yahay sheekh cabdilcasiis ibn cabdalla ibn baaz ilaahay u naxariistee waa uu dhintay sheekhu asheekh maxamed ibnu saalix alcusaymiin isna uu dhinta allah u naxariisto saasoo kale waxaweye markaas cabdilcasiis ibn cabdalla ibn maxamed aal sheekh muftiga hadda bilaad waxay markaas sacuudiya waxaa ka mid a saasoo kale asheekh saalix alfawsaan iyo culummo kaloo badan ayaa waxaweye markaas ku jira oo qadiyadan waxaweye ka hadlaya oo diraasaynaya waxay dhahan bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudah ama bacd waxay idhaaheen waxa uu diraaseeyey majliska hayati kibaari alculamaa majliska iyo fadhiga culammada waxa way mataasayat kibaar alculamaa kal fadhigiisii sagaal iyo afartanaad ee ku guntamay magaalada daa'ib taariikhda bisha afraad labadeeda kun afar boqol iyo sagaal iyo tobankii hijiriyada yani waktigaasi markaas sayaanka soo saarayeen kun afar boqol iyo sagaal iyo tobankii hijiriyad hadda intee ka dambeysay ya ayib markaasi markaa toban sano waktigaa uu ka dambeeyey ayay culimmadu ka hadlayeen waxay yidhaha waxay markaas jiraaseeyeen oy baadheen maa yajri fii kaiiri min albilaad alislaamiyati wagayriha min altakfiiri waaltafyiir waxa ka socda in badan oo ka mida waddammada muslimiinta oo ah gaalaysiin iyo qaxin وما ينشأ عنه من سفك للدماء وتخريب, للمش... وتخريب المنشآت iyo qarxintaas waxa ka dhalanaya oo ah dhiig in la daadiyo oo meelaha dhismayaasha la kharaabiyo ونظرا إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة fiirin la fiirinayo khatarta arrinkan uu leeyahay iyo waxa ka dhalanaya oo ah in la laayo nafo dhiigooda la daadiyo beri ah waitlaafi anfusin macsuuma iyo in la baabi'iyo oo la haligo nafo la ilaaliyey waikhaafati linnaas iyo dadka in la baqageliyo wazaczacati liamnihim waistiqraarihim in la jiljilo oo la ruxo amnigooda iyo istiqraarkooda faqad ra'aa almajlisu istaara bayaani yuwadixu fiihi xukma dalik waxaa majlisu hay-ati kibaar alculamaa culimmada waaweyne arkeen inay soo saaraan bayaan bayaankaasoo caddaynaya arrinkaa xukunkiisa nusxan lilaahi walicibaadi iyadoo loo nasteexaynayo ilaahay iyo addoomihiisa wa ibraa'an lidimma iyadoo qoorta waxbay markaas culimmadu qoortooda ay beri yeelayaan oo xaqi ilaahay uu ku ballan qaaday kaga ballan qaaday ee cadiga uu kaga qaaday inay caddeeyaan ay caddaynayaan wa isaalatan lillubsi fi lmafaahiim ladaa man ishtabaha calayhim alamru fii dalik iyo iyakoo ka faydaya isdhexgalka iyo murugsanaanta dadka waxa weeye fahamkoodu arrinkaas uu iska dhex galay ee uu kala caddaan waayey fa naquulu wabillaahi tawfiiq waxay yidhaheen culammadu markaas iyakoo bayaankii iyo fadwadii caddaynayo bilaabaya awalan masalada ugu horraysa ay ka hadleen altakfiiru xukmu sharciyun maradduhu ila allahi wa rasuulih gaalaysiinta wax la gaalaysiinaya ka xukmitaanka qofka lagu xukumayo inuu gaar yahay oo uu yahay qof diinta ka baxay waa xukun sharci ah xukun sharciga ah sharci ah oo shareecada laga qaadanayo kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka weeye waxaa loo celinayaa ilaah iyo rasuulkiisa ayaa loo celinaya waxay idhaaheen sida xalaalaynta iyo xaaraam yeelitaanka iyo waajibitaanka in shaygaasi laydha waa xalaal iyo in laydhaa waa xaaraam iyo in laydhaa waxaasi waa waajib sida uu yahay shay ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu ay iska leeyihiin sidaasoo kale weeye gaalaysiinku waa shay waxa weye ilaahay iyo rasuulkiisu iska leeyahay gaalaysiinta wax la gaalaysiinayo sida waxa weeye qofku una odhan karo waxaas waa xalaal amba waa xaraam xaaraan amba waa waajib amba waa sunne ilaa sharciga uu ku sugnaado mooyaane sidaasoo kale ayaa gaalaysiintuna ay tahay oon lagu tilmaami karin hadalkaas amba ficilkaasi inuu gaalnimo yahay amba qofkaasi inuu gaal yahay ilaa ilaah iyo rasuulkiisa mooye wax cad laga hayo mooyaane waxay dhahan walaysa kullu maa wusifa bilkufri min qowlin aw ficlin yakuunu kufran akbara mukhrijan can ilmilla qaacido amba xeer ka mida xeerarka tagsiirkuu leeya gaalaysiintu ee qawaacidda waxa weye caqiidada ka mid ah ayaa dabeete culammada ay sii raaciyeen oo waxay yidhaaheen ma aha wax kastoo lagu tilmaamo gaalnimo lagu sheego ha noqdo hadal amba ficil ha noqdo oo yani ay ku tilmaanto axaadiista aayaadka qur-aanku ay ku tilmaamo amba axaadiista ay ku tilmaanto wax kastoo ku soo aroora aayaadkii axaadiista hadal ah amba ficil ah inuu gaalimo yahay kufri lafdiga kufri lagu sheego yakuunu kufran akbara mukhrijan min almilla ma aha mid noqonaya gaalimo weyn oo islaamka lagaga baxayo waa arin muhima oo qofka ardayga waxa markaas dhiganaya cilmiga sharciga ee aayaadka akhrisanaya xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu qaacidadaa fahma waa mid ay muhim tahay yacni kufri kasta oo ku soo arooraya aayaad iyo axaadiis oo hadal lagu sheegayo amba ficil cid samaysan lagu sheegayo ma noqonayo ka dhalamaysa inuu yahay gaalnimadii islaamka lagaga baxayo taana tusaalaheedu waxa uu yahay waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man xalafa bikayri illaahi faqad ashra cid aan ilaah ahayn qofka ku dhaarta shirkibuu ku dhaca cid aan ilaah ahayn hadduu qofku ku dhaarto oo carabkiisa uu ku dareero inuu ku dhaarto rasuulka amba aabbihii amba hooyadii shirki weeye xadiiskaa tilmaamaya laakiin maaha shirkigii asbarka ee islaamka lagaga baxaya maaha waxa uu noqon karaa shirki akbara qofku ciddan uu ku dhaaranayo markuu u weynaynayo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weynaynayo markaas ayay gaalimo noqonaysa tusaale kale waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiisu ku yidhi saxiix isna ah صباب المسلم فسوق وقتاله كفر قفك مسلم كل عايا وفاسقنون وقتاله إن لا دقالمانا كفر وقالم فالحديث كوحو التلمامة دقالك قف مسلم لا دقالمين قالمك لكن قالمك ما أها قالمدي إسلام كاللقاء بحي قالمدي وحوية مكاكوينين ما وقول علماء إله وحالي كفر دون كفر waa kufri ka sokeeyo kufrigii islaamka lagaga baxayo yacni waa dhaqankii acmaashii gaalada oo dhaqanka muslim ma aha laakiin ma aha gaalnimadii waxa weye markaas gaaladu ee waxa weye gaaloobeen oo kale ee waxa weye markaas ma aha amba waa kufrun akbar amba shirkun asgar halka culimmadu ay ka yidhaahaan xadiid kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam dumarka markuu tilmaamay inay yihiin dadka ugu badan gelitaanka naarta ayay weydiiyeen maxaa keenay wuxuu idhi tukfirna alacna wa takfurna alcashiira lacnaddana waad badisaan zawjkana waxa weye markaas waad ku gaalowdaan gaalowgaa waxa weye markaas dumarka lagu tilmaamay inay zawjka ku gaaloobayaan ay dafirayaan ma aha gaalnimadii waxay markaas qofku islaamka uu kaga baxay idan waxay culimmadu tilmaameen horta gaalaysiintu waa xukun sharci oo ilaah iyo rasuulkiisa adkan qofna waxba iskama gaalaysiin karo aan ilaah iyo rasuulkiisu gaalaysin waa arrinka kale wax kastoo gaalnimo lagu sheego oo aayaadka aba axaadiista ku soo aroora hamoodi inaynay gaalnimadaasi tahay tii islaamka lagaga baxayo qofkuu ku gaaloobayo waayo gaalnimadu waxa wey markaas waxaa jirta acmaal kufri lagu tilmaamay oo acmaalka kufaarta ah laakiin qofkuuna ku gaaloobahay sida madhaba ahli sunnati waljamaacati uu yahay waxay yidhaaheen walamaa kaana maraddu xukmu takfiiri ila allahi wa rasuulihi haddaba markii uu noqday xukunka gaalaysiintu mid loo celinayo ilaahay iyo rasuulkiisa lam yajuz an nukafira ilaa man dalla alkitaabu waasunnatu calaa kufrihi dalaalatan waadixa ma bannaana in aynu gaalaysiino amba la gaalaysiiyo ilaa cid uu ina tusayo kitaabka iyo sunnadu gaalnimadiisa tusitaan cad taasuu baa la gaalaysiin karaa qof kitaabka iyo sunnadu ina tusayo gaalaysiintiisa tusitaan cad falaa yakfi fii dalika mujaradu shubhati wadan kuma filla arrinka gaalaysiinta qofka la gaalaysiinayo shubho qofku waxay iskaga ekaadeen iyo male inuu qofku maleeyo waxaas inuu yahay wax lagu gaaloobayo ambaba waxa weeye u eekaado wixii lagu gaaloobayey taasi kuma filna mar hadduuna ahayn arrin cad oo caddaantiisa kitaabka iyo sunnada laga hayo lima yatarattabu cala dalika min alaxkaami alkhadiira waxayna markaas taas u banaanayn in qof muslima la gaalaysiiyo ilaa wax gaalnimadiisu ay caddo kitaabka iyo sunnada looga hayo mooyaane oon malaha lagu gaalaysiin karin wax la malaynayo inuu gaalnimo yahay waxa ka dhalanaya awgeed gaalaysiinta qofka la gaalaysiinayo oo axkaam halis ah oo khatar ah waidaa kaanat alxuduudu tudcu bishubahaat xuduudda dadka lagu oogayo hadday tahay shubhada mid lagu difaaco oo qofka lagaga joojiyo yani qawaacidda waxaa ka mid ah baabka xuduudda alxuduudu tudcu bishubahaat qofkii la yimi wax xadka keensanaya haddii waxa meeshii ay jirto shubho ixtimaal hadduu ku jiro markaas ee waxa weeye shaki ku keenayo arrinkan inuu qofkani la yimi shubhadaas waxaa lagaga joojinaya xadkii qofka lagu ogya ee rajiin ahaa amba jaldi waxay markaas jeedan in laga jara amba wax kalaba ahaa oo tusaale ahaan oo kale haddaanu aragno nin waxa weeye markaas gabadh ficil xunku samaynaya oo ku dul siifa dee waxa muuqaalkaas wuxuu u muuqdaa inuu qofkaasi gabadha wax xun ku samaynayo laakiin ma banaana xadka in lagu oogo ilaa afar makaati ka makaati kacayaan inuu ninkaasi waxa weeye gabadhaa xumaanu ku samaynayey oo waxa weye markaas si toosa ay iskugu tegeen laakiin wuu ku dul jiifay iyo waxa weye marka waxyaabaha noocaas oo kale ah xadka lagu ogi maayo waayo alxuduudu tudraw bishubahaat xuduudda waxaa lagu difaaca oo qofka iska hor istaagayeen xadkii lagu ogo shubho haddayna xad inuu waxan si toosa ula yimi dembigan xadkuu ka dhalanayo aan lahayn shubhadaasa waxay markaas xadkii lagaga joojinay wuxuu ihi maca ana maa yataratabu calayha aqalu mima yataratabu cala takfiir iyadoo weliba xuduudda xuduuddaa shubhada qofka lagaga joojinayo ee lagaga difaacayo waxa ka dhalanaya way ka halis yar taho way ka fudud tahay waxa ka dhalanaya gaalaysiinta oo qofkoo xadka lagu oogo yani waxa ka dhalanaya iyo gaalaysiinta waxa dhibta ka dhalanaysa marka la eego waxaa labada fudud oogitaanka qofka xadka lagu oogay oo gaalaysiinta waxa ka dhalanaya ayaa ka halis badan oo ka khatar badan فالتكفير أولى أن يدرى بالشبهات قال يسينتا أيام مضان إن قفك لقد دفاعه وحيالها الشبهات haddii wax ku hareeraysan yihiin ee waxa markaas keeni kara in markaas waxa gaalnimadii uu ka badbaado taas ayaa lagaga difaacaya mar haddaan la hubin inuu waxa markaas qofku waxa si toosa ugu gaaloobayo wuxuu ay yidhaaheen culummadu sidaa awgeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka digay in lagu xukumo gaalnimada qof aan gaal ahayn waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yidhi ayuma mriin qaala liakhiihi waxa weeye qof kasta oo ku yidhaaha walaashii yani muslimka ah yaa kaafir ku yidhaahaa faqad baa biha axaduhumaa gaalnimadaa midkood ayaa la noqonaya oo qaadanaya in kaana kamaa qaala wailaa rajacat calayh hadduu yahay sidaa gaalnimada ugu sheegay dee gaalkaasu noqonaya haddii kalena kan kale gaalnimada kusoo noqonaysa waxay yidhahan culummadu waxaa ku soo arooray kitaabkiiyo sunnada waxyaabo tilmaamaya amba ha noqdaan waxyaabahaasi hadal amba camal qofka xubnaha uu ka qabanayo amba ictiqaad inay gaalnimo tahay lagu sheegay kitaabka iyo sunnada oo haddana una gaaloobahayn qofka la yimi hadalkan amba camalkan amba caqiidada la yimi waayo waxaa jira wax iska hor taagay gaalaysiintiisa halkaana arrin qaacido kale ku tilmaamayaan oo ah qof kasta oo la yimaada wixii lagu gaaloobaya gaalnimada ahaa amba hadal ha noqdo amba ficil ha noqdo amba caqiide iyo aaminitaan ha noqdo ka dhala mayso in qofkaa la yimi gaar ahaantiisa u gaal noqdo waayo qofka mucayanka ah qofka gaarka ee hebelaa gaalaysiintiisa waxaa loo shardiyaa shuruudii gaalaysiinta in laga helo wixii gaalnimada iska hortaagay in la gaalaysiiyo in waxa weye markaas laga waayo ayaa loo shardiya idan taasina waa arrin labaad qaacido labaad oo muhiim gaalnimada waxa weye markaas wixii gaalnimo ah iyadoo la odhan karo waxaas waa gaalnimo ilaa dee in daliiloo hayo mooyaane amba qowl ha noqdo amba ficil ha noqdo amba ictiqaad ha noqdo qofkii la yimi ka dhala mayso inuu qof kastoo la yimaada uu gaal noqdo waayo qofka mucayankaa gaalaysiintiisa arrimo loo dhiga ayaa jira waxyaabo waxaa jira iyadoo qofku gaalnimadii uu la yimi wixii lagu gaaloobayey waxyaabo gaalnimadii iska hortaagaya oo ka difaacaya ayaa jira oo mawaanic laydhaa waxay yidhaaheen wahada alxukmu kaayrihi min alaxkaam alatii laa tatimu ila biwujuudi asbaabiha wa shuruudiha gaalaysiintu xukunka gaalaysiinta qofka la gaalaysiinaya waxay la mid tahay kayrkeed axkaamta kale ayay la mid aan dhammaystirnahayn in asbaabteedii la helo mooyaane iyo shuruuddeedii wairtifaa'i mawaaniciha iyo in la waayo wixii iska hortaagaya qofkan in la gaalaysiiyo dabete waxay tusaaleeyeen culimmadu dhaxalka oo kale waxayna dhaxalka waxaa sabab waa qaraabada inuu qofkani waa markaas qofkan dee qaraaba ay ka dhexayso ehel u yahay waxaa laga yaaba iyadoo qofkii markaas sababtii lagu dhexlaya qaraabanimadi iyo ehelnimadii u dhawaanshiiyihii la hayo inuuna waxa weye qofkii dhaxlinba oo uu taagayo wax diidaya inuu qofka dhaxlo sida inay diinta ku kala duwan yihiin oo kale ila qof gaal qof muslim oo dhacayo muslimo gaal ma dhaxlaye sidaas oo kale gaalnimada ayaa la mida waxa laga yaabaa qofkii inuu hadalkii gaalnimadaa la yimaado aba ficilkiiba oo una gaaloobahay oo waxaa jira wax u diidaya inuu gaaloobo oo maanico iska hortaagaya jira sida qofkan dhaxalkii mutaysada loo helay wax u diidaya inuu xoolihii qofkan ay isku dhawaayeen ee uu dhaxlaye uu wax ka qaato mar haddii diintii ku kala duwan waxaa laga yaabaa markaas qofka ayay yidhaaheen in lagu waxa weye kelmadda gaalnimada ah in qofkan lagu qasto gaalnimada haddii lagu qasto qofka dee ma gaaloobayo ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inun biliimaan waata qur-aanka ku jirta haddii lagu idhaha adaa nafta waa lagu dilaya amba waxa weye naftaada wax la gaadhsiinaya oo waxa weye markaas haddii kale waa inaad gaalnimada ku hadasho lagu idhaa oo qofkii lagu dirqiyo oo wax kalena u banaanayn way u bannaanta inuu gaalnimadii ku halo bishardi iyadoo qalbigiisa iimaanka ugu degan yahay waxay idhaaheen qofka muslimka ah wuxuu ku hadli karaa kelmaddii gaalnimada ahayd farxad ka badatay buu ugu hadli karaa cadho ka badatay ayuu ugu hadli karaa iyo waxa la midka kumana gaaloobayo waayo umuu qastin kelmaddan gaalnimada inuu ku hadlo ee farxad baa ka keentay amba cadho ka qaalib noqota ayaa ka keentay waxa u daliila in qofku haddii isagoo faraxsan kelmad uuna doonayn inuu yidhaaho uu ku hadlo carabku ka hado amba cara waxa weye markaas xadka ka baxsan ay ka keentuuna ogeyn wuxuu afkiisa ka soo hadlayey inuuna gaaloobayn waxa u daliila xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani bukhaariyo muslim uu soo saaray oo uu ka warramaya ninkii waxa weye markaas safarka ku jira dabeetana neefka uu ka lumay ee geedka hoos seexday ee isagoo dad markuu soo toosay dabeetana waa kay neefkii oo dul taagan ninkii wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa anaa rabbuka ilaahay wuxulu fiirsada adigu waxaa tahay addoonkaygii anna rabbigaa baan ahay ilaahay adna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaagii baabaan ahay min shiddat alfarax faraxtii badnayd ee uu neefkii dul taagan un arkay ayuu wuxuu yidhaahdo hadalkiisu yidhahan halkuu ka odhanaya ilaahay oo rabbigay baa tahay anna addoonkaagii baan ahay ayuu lidkeedii mariyey waa kelmad gaalnimo adde on shaki ku jira inay gaalimo tahay abadan muslimiinu isku khilaafaysa inay hadalkaasi gaalnimadii ma jiro haddana miyuu ku gaaloobay ya gaalnimadii weyneed buu leeyahy maxaa diiday wax iska hortaagaya gaalnimadii in isaga gaalnimo lagu xukumo ayaa waxa weeye markaas meesha taagan oo ah farxaddan xadka ka baxday ka keentay ee hadalkan uuna u qastin inuu kelmaddan yidhaaho oo imika qof kale hadduu hadalkan yidhaaho hadduu qof si toosa iskaga idhaaho allahuma anta cabdii wa ana rabbuka muxuu qofkaasi noqonaya ya baal buu noqonaya gaalnimu si toosa doonu ugu qastay laakiin kani saxaabigani gaalnimada waxay markaas hadalkan qisadan ay u dhacday ninkaa yani saas ay u dhacday umu qastiin isagu ee rasuulku ka warramay waxay culimmadu dabata yidhaaheen in lagu degdego gaalaysiinta dadka la gaalaysiinayo arrimo khatara ayaa ka dhalanaya oo ay ka mid tahay dadka in dhiiggiisa la banaysto maalkiisa in la banaysto inuu qofka hadduu gaaloobo maalkiisa iyo dhiiggiisa waa xalaal waad banaysanaysaa waxaa ka dhalanaya in la xidho isdhaxlitaankii dadka kale uu dhexlaya qaraabada ah waxaa ka dhalanaya nikaax iyo guurkiisa in la fasakho oo laga fasakho kii muslimadaahid uu qabay iyo waxyaabaha kale qofku markuu ridoobuu diinta ka baxo ka dhalanaya sideebay haddaba ugu suurtogelaysaa bay idhaaheen sideebay ugu xunsantahay bay culimmadu yidhahe qof mu'mina inuu ku dhiirado gaalaysiinta oo shubha yar wuxuu ismoodsiiye amba mala yar oon u caddayn inuu dadka ku gaalaysiiyo sideebay ugu suurtogelaysaa culimmadu yidhahe waxayna weliba waxay ka sii daranta gaalaysiintu markay tahay cidda la gaalaysiinayaa wulaatu lamr qofka muslimiinta cidda maamusha xukunka u haysa dadka la gaalaysiinaya markay kuwa noqdaan way ka sii daran waxaydhan waxay uga sii daran tahay waxa ka dhalanaya maamulka muslimiinta cidda u haysa gaalaysiinta la gaalaysiiyo oo ah in lagu madaxdaygo marka la gaalaysiiyo in waxa weeye hubka loo qaato oo lala dagaalamo in sawdadu iyo nabadgelyo la'aantu ay faafto in dhiigga la daadiyo in addoomaha iyo dhulku uu fakahaado yani gaalaysiinta waxa markaas gaalaysiinaya dadka muslimiinta maamulka u haya way ka halis badan tahay gaalaysiinta qof kale la gaalaysiinayo waayo kuwii maamulka u haya marka la gaalaysiiyo ee waxa ku xigta waxa markaas in lala dagaalamo in dhiigoodii la banaysto in dadkii muslimiintaa fidnadii iyo waxaweye khalkhalkii iyo nabadgelyo la'aantii inay ka dhex dhacdo ayaa ka dhalanaysa sida waxaweye dadka dee sidan aaminsanin ay waxaweye markaas ku tegayaan oo marka hore way gaalaysiinayaan waxbay gaalaysiinayan gaalaysiinta xaggee ka daraamataa gaalaysiinta dadka gaalaysiinayaan waa firaq way kala duwan yihin way kala duwan yihiinoo waxaa jira qaar markaas waxa ciddaan iyaga ahaynba gaalaysiiya oon masaajidadooda ku tukanahayn oo waxa wey markaas waxay gowracaan aan cunahayn oo iyaga isku arka dadkii muslimiinta inay dadka kalena gaalo u arka kuwaas waa koox qaarkood dadku way ka duwan yihiin waxay gaalaysiinayaan marka hore dadka maamulka muslimiinta u haya shacabka ma gaalaysiinayaan si toosan muslimiinta dadka maamulka u haya gaalaysiinayaan iyaga waxyaaba ku andacoonaya haddana waxay gaalaysiinayaan ciddii xidhiir la leh ilaa ciidankii yani qudaadii booliskii waxay gaalaysiinayaan haddana qofka difaaca markaas dhiiggiisina waxay markaas banaysanaya waxay yidhahan culamo markaas sidaa awgeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu diiday uu dadka uga digay in waxa weeye lagu baxo oo waxa weeye la diido xukaamta wanaagee lagu adeeco laga hor yimaado waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan yacni saxaabada waxay rasuulka weydiiyeen haddii dad xukaam ay qabsadaan oo aan toosnayn aan sharciga ku toosnayn oon xukunka ilaahay ku toosnayn maxaa waxa weeye markaas mala dagaalana bay yidhahdeen rasuulka saxaabada yacni waktigan taagan iyo waxaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu way weydiiyey markaa wuxuu u sheegay ayaa inakana deeka muslim ahaan inala gudboon inaanu la nimaadno markaa waxau yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ha la dagaalamina ilaa ood arkaysaan gaalnimo cad oo aad u agtiin aad u haysataan alle subxaanahu wa tacaala aad uga haysataan xujo iyo burhaan cad balada u fiirso yacni qof kasta oo waxa weye markaas doonaya inuu waxaweye muslim dhaba uu noqdo oo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam si toosa u qaato waxa waxa weye markaas xaakimka lagula dagaalami karo ee kuu banaynaya waa xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay marka laga helo haddii kalena waa xaaraan rasuulkiina qof khilaafada noqonaysa ilaa an tarow inaad aragtaan mooyaane kufran gaalnimo waa gaalnimadee kii islaamka lagaga baxayey bawaaxan cad wey cindakum agtiinna ay ahaatay fiihi shaygaa gaalnimadiisa min allaahi oo adna ka haysataan burhaan ujo cad gaalnimadiisa waxaas inuu gaalnimo yahay kaasood alla agtiisa xujo cad aada uga haysataan markaasu kubaxbuy culimmadu way sharxeenaba hadda u fiirsado waxay dhahen faafaada qowluhu ilaa an tarow rasuulku markuu yidhi inaad aragtaan mooyaane waxaa laga qaadanaya annahu laa yakfii mujaradu danni waal-ishaaca inayna ku filnayn xaakimka gaalaysiintiisa iyo waxa loogu baxaya lagula dagaalamayo mare quri inuuna ku filnayn iyo wax la faafiyin waayo maxaa la yidhi ilaa an tarow inaad aragtaan mooyaane aragtaan aragtiduna maxay noqonaysaa wixii isha wax weeye markaas qofkuu ka qaaday amba wixii yaqiin ahaan hubaal ahaan wuu og yahay laakiin hadduu malo yahay waxaasuu sameeyaan maqlay waxabaa waxay markaas sidaasay sameeyaan baan maqlay taa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baadkaa uu xidhay male in lagula dagaalamo walow gaalnimad waxaad u malaynaysa ahaada inaad adigu horta aragtay mooyaane laakiin wax lagaaga sheekeeyey iyo sidaasuu sameeya iyo halkaasuu maraa mar haddaanad isha ka qaadin ma bannaano waxay dhahan waafaada qowlu waxaa laga qaadanaya qowlku rasuulku yidhi kufran gaalnimo annahu laa yakfi lfusuuqu walow kabur ma kuma filna faasiknimadu haba weynaatin ila gaalnimaa ugu bixi kartaa buu yidhi cabd ka ulmi inuu dulmi sameeyo washurbi alkhamri inay khamriga cabbaan walacbi alqimaar walacbi alqimaar inay qimaarka qamaarka ay ciyaaraan walisti'saari almuxaram doorbidka xaaraanta yacni xoolihii waxay markaas dadka xaq ay ku lahayn inay ka doorbidaan oo xaqii dadka dadka ay xoolihii ka sii waayaan oo iyaku qaataan inuu khamriga cabbo in waxa weeye markaas muxaramaadka dulmi dad ay ku gardoonoobaan kuwaasu kuma filna gaalnimo ayuu da waxa weye markaas la shirki waxay yidhaaheen waafaada qowluhu bawaaxan bawaaxano inuu cad yahay waxaa laga qaadanaya annahu laa yakfi lkufru aladii laysa bibawaax ay sariixin daahir kuma filna ku bixitaankiisa gaalnimada aan cadday bawaaxa baa layidhi gaalnimo cad xataa hadduu yahay shay adigu aad u malaynaysa inuu gaalnimo yahay laakiin gaalnimadiisa ayna caddayn kuma bannaana inaad ku baxdo waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu leeyahay bawaaxan waa inay gaalnimadaas cadda gaalnimo cad waa inay tahay male waxaad gaalnimo aad ugu malaynaysa maaha waxay dhahan waafaada qowluhu cindakum fiihi min allaahi burhaan shaygaasood xujo cad ilaahay aada uga haysataan gaalnimadiisa waxaa taana laga qaadanayaa bay yidhaaheen annahu laabudda min daliilin sariixin waxaa lama huraan oo loo baahanye daliil cad oo qayaxnidii jiro daahir oo waxay markaas muuqda bixaysu yakuuna saxiixa hubuut sariixa dilaala daliilkaasoo sugan oo wuxuu ku tusayaana uu cad yahay waxay dhahan kuma filna daliilka daciifka ah hadduu xadiid yahay yani sanadkiisuu daciif yahay walaa qaamida dalaal amba wuxuu ku tusayaa qarsoonta hadduu sugan yihu aayad xataa yahay laakiin wuxuu ku tusayaa uuna caddayn oo dalaaladiisa waxay markaas ay tahay midayna culummadu isku waafaqsanayn inuu waxaa ku tusayo laguma gaalaysiin karo laguma bixi karo waxay yidhaheen waafaada qowluhu min allaahi xagga ilaahay aad xujadaasad ka haysataana waxaa laga qaadanaya annahu laa cibrata biqowli axadin min alculamaai mahma balagat mansilatuhu fi alcilmi waalamaan min allah ilaahay daliilkaas iska haysataa waxaa laga qaadanaya intaana inayna ku fillayn gaalaysiinta oon la fiirinahayn oon ictibaar la siinahayn iyo daymo qowlka iyo hadalka uu leeya mid culammada ka mida mansiladiisu meeshay doonto cilmiga iyo ammaanadda ha ka gaaro mar hadduuna qowlkiisu lahayn daliil sax ah oo cad oo ah kitaabka ilaahay amba sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaa min allaahi waa ina waxaad ku gaalaysiinaysaa tahay laakiin sheekh hebel baa waxa weye waxaa ku tilmaamay inuu gaalimo yahay mar haddaan daliil cad loo hayn oon kitaabkiiyo sunnada looga hayn laguma gaalaysiin karo waayo qofkan hadalkiisu xujo maaha tagsiirka wax lagu gaalaysiinayo waa xukun ilahi iyo rasuulkiisu iska liid adkaynta rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa tee waxay kutusaysaa khatarta ay leedahay halista waxa weeye markaas arrinka uu leeyahay iyo khatartiisa ayaa arrinkaasuu tilmaamaya waxay yidhahaan isku soo duuduub culummadu marka la isku soo duuduubo in lagu degdego waxa weeye gaalaysiinta khatar weyn ayaa uu leeyahay in gaalaysiinta lagu degdego dadka la gaalaysiinayo halis khatar ayaa u leeyahy dabeetana aad bay u soo deliishadeen in halis khatar uu leeyahay qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha maa dahara minha ma badana wاlإثma wاlbagya bikayri اlxaq waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana waan taqulu calى اllahi maa la taclamuun waan taqulu calى allahi maa la taclamuun buu soo gudagelay waxaanad cilmi u lahayn buu noqonaya ilaah ka beera wartuu noqonaya qofaan gaalayn haddaad gaal ku sheegto ilahi baa gaaleeye macnaheeda ayuu noqonaya marka halistiisu le horta gaalaysiinta waxay markaas qofku inu ku degdeg wax iska gaalaysiin arrinka labaad ee culimmadu tilmaameen waxa weeye waxaad ka dhashay ictiqaadkaa qaldan gaalaysiintan qaldan ee wax layska gaalaysiinayo ee dadka qaarkood ay wax iska gaalaysiinayaan waxa ka dhashay bay ka hadleen oo ah dhiiggii in la bannaystay acraabdii dadka waxa markaas in la jeexay oo lagu xadgudbay xoolihii dadka waxa markaas in la dhacay tii guud iyo tii gaarka loo lahaaba in waxa weye dhismayaal la qarxiyey waxyaabo markabaada la fuulay in la qarxiyey dhismayaal in la kharaabiyey waxay dhan waxyaabaha acmaashaa ka dhalashay gaalaysiinta ila marka hore gaalaysiinta waa waddadii la soo maraye oo gaalaysiinta ayaa waxay markaas qofkani waaminaya amba ciddan uu doonaya inuu wax ku filo gaalaysiintan buu ka dhaadhicinaya dabeetana acmaashan qarxintan iyo dilkan iyo dhacan iyo boobkan iyo waxan baa ka dhalanaya waxay yidhahaan acmaashaas iyo waxa la midkii waa mid xaaraan ah sharci ahaan oon bannaaneen ijmaaca muslimiinta ay xaaraan ku tahay waxay xaaraan ku tahay waxa ku jira awgeed oo ah xadgudub xurmadii waxa weeye lafaha la ilaaliyey ee dhiiggooda ilaahay u ilaaliyey lagu xadgudbayo ee la daadinayo xadgudubka lagu xadgudbayo amwaashii waxa weeye markaas xurmadii ay lahayd oo dadka xoolahoodii waxay markaas la dhacayo xadgudubka iyo waxa markaas kibbaahka qaaditaanka la jeexayo xurmadii nabadgelyadu iyo istiqraarku uu lahaa xadgudubka lagu samaynaya noloshii dadka aaminka ahaa ee degganaa guryahooda iyo meelaha ay ku nool yihiin ee lagu xadgudbay waxa weye markaas carawoodii iyo waxaweye sawfitaankoodii yani gelin hore iyo gelin dambaba ay iska shaqaysanayeen xadgudubka lagu sameeye masaalixii guud ee ummaddu waxa weye noloshooda ayna ka maarmahay xaaraan weeye markaas arrinkaas qaraxaas ah wadamada waxa markaas la qarxinayo waxaa ka dhalanaya mafaasidda ku jirta awgeed oo mararka qaarkoodna ay ku jirto qofkoo naftiisii dilayo qarxinaya rasuulkuna uu tilmaamay qofku hadduu naftiisa dilo in waxa uu ku dilo waxa markaas lagu cadaabayo waxay yidhaaheen islaamku wuxuu ilaaliyey dadka muslimiinta wuxuu ilaaliyey maalkooda iyo cirdigooda iyo jidkooda intuu u ilaaliyey in lagu xadgudban xaaraan buu ka dhigay rasuulkuna aad buu arrinkaa waajiyey waxyaabihii ugu dambeeye rasuulku ummadiisa uu gaarsiiye waxaa ka mid ah xajatulwadaa xajigii uu rasuulka xajay ugu dambeyu dadku soo dardaarmay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada sidaasuu rasuulku lahaa waryaarahe wuxuu lahaa rasuulku dhiigagiina xoolihiina acraabdiina xaaraan bay idinka tahay sida maalintan xurmo ay u leedahay ee bishan xurmo ay u leedahay ee waddankani xurmo uu leeyahay markaasuu rasuulku lahaa alaa hal ballaqtu hooy ma gaadhsiiye buu lahaa war ma ma idin gaadhsiiye yani waa idin gaadhsiiye allaahumma fashad ilaahow markhaati ka ahu buu waa xadiis bukhaariya muslim ay soo saareen xadiiskii kale tilmaameen rasuulku lahaa kullu muslim cala almuslim xaraamu damuhu wa maaluhu wa cirduhu وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة waxay yidhaaheen ilaahay subxaana watacaala wuxuu u ballan qaaday goodi iyo hajabaad aad u daran qofka dila naf macsuuma oo dhiiggeedu xaaraaya waxaa ilaahay u yidhi qofka qof muumina dila ee siduu kasa u dila waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacana waacadda lahu cadaaban cadiima yani cuquubaadkaa daran ayaa ilaahay subxaana watacaala u diyaariyey qofka siduu kasta qof muslim u dila qofka qofkaala dila oo magan ah oo si kana u dila oon u kasin waxa ilaahay subxaana watacaala yidhi wain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miisaaqun fadiyatu musallamatun ilaa ahli wa taxriiru raqabati mu'mina aayaddaas qofkii dila qofka gaalka ee ammaanka lahaa nab maganta ahaa ee nabadwaxa wey la siiyey la nabadgeliyey waddanka la soo geliyey qofka dila ee si kaba oo khada u jeedaan u kasin dilitaankiisa ayaa waxa waxa wey markaas laga dhaliyey giyo magdhow iyo kafaaro bal ka waran hadduu si uu kasta u dila bayada culummadu dambigiisu waa uu weynaanaya waxaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka ansaxay inuu yidhi man qatala mucaahidan lam yarax raayixata aljanna qof magan ah oo muslimiinta ay magan siiyeen qofka dilaa urta jannada ma dhadhaminayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana xadiis waxay markaas saxiix oo rasuulka ka sugan arrinka saddexaad ee culimmadu ka hadlay waxa uu yahay majliska culimmada waxa wey caddaynta uu caddaynayo xukunka uu leeyahay dadka in la gaalaysiiyo burhaan la'aan kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan laga haysan iyo khatarta arrinkaasi uu leeyahay caddaynta waxa wey markaas uu caddaynayo waxaa ka dhalanaya awgeeda waxa wey sharab iyo dembiye waaweyna waxuu caalamka u caddaynayaa bay yidhaah caalamku wuxuu u caddaynaya in islaamku bari uu ka yahay caqiidada xun ana alislaama barii'un min hada almuctaqad alkhaatis caalamku waxay u caddaynayaan inuu islaamku caqiidadaa xun uu beri ka yahay وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة وتفجير المساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة يوحى والضمد وحوى متاس كدعية وأدي يجي بريدها الله دادنا يوم beenihii la deganaa oo la qarxinayo kuwii guud iyo kuwii caamka ahaaba dhismayaashoo la kharaabinayo huwa camalun ijraamiyun waa camal ijraami ah jariima ah dambi weyn ah walislaamu barii'un minhu islaamkuna beri buu ka yihi وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه sidaas oo kale qof kasta oo muslima oo ilaahay rumaysan iyo maalinta dambana beri buu ka yahay وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضال وتصرف وسميي قف وحوية صاحب فكر قلبا ليحسن يعقيد وصن وإلى أن استقى ضبقي تقاضية عمل في سنة لقو حسابي ما يلقو تري ما إسلامك يدك مسلمين يا هنونك إسلامك وحوية كنت وصني هيسا ee ku dhegan kitaabka iyo sunnada ee xadhiggii ilaahay haysta lagu xisaabi maayo waa camal isagu dembigiisa u qaadayo waxay dhahan waa fasahaad barax tiran iyo dembi shareecadu ay diidayso oo fidrada iyo abuurka waxa weeye uu diidayo qof ilaahay ku abuur sidaa awgeed bay nusuusta shareecadu u timi iyadoo xaaraantinimadiisa jaraysa oo waxa weeye markaad ka digaysa qofka waxaa la yimaada in lala saaxiibo lala xidhiidho iyadoo ka digaysa ayaa nusuustu ay timi yidha dabeetana aaday akhriyeen qaala allahu tacaala wa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha cala ma fii qalbihi wahuwa aladu lkhisaam waida tawallaa sacaa fi lardi liyufsda fiiha wayuhlika alxarta wannasla wallahu laa yuxibu lfasaad waida qiila lahu ittaqi allaha akhadathu lcizatu bilism faxasbuhu jahannam walabi'sa almihaad yani acmaasha noocaasoo kale dadka samaynaya ee dhulka fasahaadinaya ee moodaya haddana inay saxsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkaasu kaga digaya in waxa weye markaas laba saaxiibo oo waxay markaas ugu goodin dabeeto haddana waxay culimmadu soo jeediyeen dadka muslimiinta dardaara waxay yidhaaheen waxaa waajib ku ah muslimiinta meel kasta ay joogaan inay xaqa isku dardaarmaan inay isku naseexeeyaan inay isku kaalmeeyaan alle subxaanahu watacaala yani khayrka iyo cabsida ilaahi subxaana watacaala laga baqanayo inay wanaagga is-amraan xumaanta waxa wey markaas inay isku diidaan si xigmad ay ku dheehantay iyo waano wanaagsan iyo sida wanaagsan dadka inay uga doodaan oo wax ugu sheegaan dabeetna aaday tilmaameen arrinkaa tilmaamay watacaawanu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan wattaqu llaha ina allaha shadiid alciqaab وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويدعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرا أحاديث شيء يصدق المسلمين تاني وحوي خيرك كل بارما إن خيرك كل إن إليه ما دان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر aad u farbadin bay culimadu yidhaaheen ilaahay subxaana wa tacaala waxayna waxaan weydiisanaynaa asmaadiisa wanaagsanyiisa faadkiisa inuu dhibka dadka muslimiinta ka joojiyo oo umarada muslimiintana uu waafajiyo waxa waxa wey markaas waddanka iyo addoomahaba wanaajinaya oo ay sar taagaan oo waxay markaas ay joojiyaan fasaadkii mufsidiintada uu ilaahay diinta ugu nusreeyo kelmadana kelmadda ilaahayna subxaana wa tacaala kelmaddiisa uu ku rafciyo axwaasha muslimiinta inuu ilaahay islaaxiyo wanaajiyo meel kastay joogaan xaqana ilahay inuu dadka muslimiinta ugu yeeriyo inahu waliyu dalika waalqaadiru calayh wasala allahu wasalama calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi رئيس المجلس عبد العزيز بن عبد الله بن باز تبتنا وشيخي وحي مركز عالمكها caankaha waxay markaas la wada garanayo culimada muslimiinta casrigan ahlu sunnaha kuwii aan ugu weynaabu ahaa waxay markaas laga dambayn jiray culimo kale waaweyn baa iyakuna waxay markaas ku jira oo waxay markaas fara badan markaas culimadu waxa wey markaas arrimaha noocan oo kale ah sidaasay horta u caddeeyeen oo aad iyo aad waxa wey markaas ay uga hadleen arrimaha noocaas oo kalea inay yihiin arrimo waxa wey markaas qof markii hore caqiidada ay ka qaldantay oo dariiq qalada qaaday dabeetana markuu waxaa ku qancay isaguna wixii ka dhalanaya afkaartaa xunxuna iyo afcaasha liidataa la yimi saasay culimmadu u tilmaamay ay u sheegeen waxay markaas in islaamka iyo muslimiintu beri ay ka yihiin camalkiisina waxay markaas isaga in loo xisaabinayo yacni wakti ka hor ayaa culimmadu waxa wey markaas ay ka hadleen laakiin innaka waxa markaas qofku markay dhibtu soo gaadho ayuu baa laga yaaba in la isweydiiyo adiga maxay doonayeen horta nimankan ina soo doontay waxay markaas wax farxinayeen maxay doonayeen ninku hadii baa laga yaaba in isweydiinayeen laakiin caalimku waxa uu garanayo qofku qofku wuxuu aaminsan yahay waxa ka dambeeya ka dhalanaya marka markay arkeen dad waxyaabaha noocan oo kale aaminsan oo gaalaysiinta ku degdegaya waxay arkeen waxa ka dambeeya inuu yahay markay dadka gaalaysiiyaan inay marka dambana la dagaalamaan sidaasay uga digeen kutub ay uga hadleen ardayda iyo dadka waxay markaas ugu nasteexeeyeen haddaba waxaa mudan in la isweydiiyo mar haddaan ogaanay xukunka sharciga ah ee culimmadu raxmatullaahi calayhim ay ku tilmaameen arrinkaas in dadka in xaqdarro lagu gaalaysiiyo ay xaaraan tahay dhibteedu ay fara badan tahay mafaasib badan ay ku jirto in la qarxiyaana waxa wey markaas see ilaahaytay shay xaaraan ah oo khatar leh oo dembi weyn uu yahay waxaanu taa ku xusiynaynaa asbaabta keenaysa arrimahan gaalaysiintan gardarrada ah ee haddana qaraxu waxa wey uu la xidhiidsan yahay in dadkii la qarxiyo amba la shirqooro amba la isku qarxiyo waxa keenaya muxuu yahay maxaa keenay in dadka waxan la yimi amba sidan aaminay inay waxan ku dhacaan maxaa u keenay si looga digtoonaado waxa ugu horeeya keenaya awalan waa aljahlu bisharc wa kayfiyatu tacaamuli maca nusuus jahli ay ka qabaan sharciga iyo qaabka loola dhaqmayo nusuusta jaahilnimo diinta waxa wey markaas kaga jirta iyo sharciga ilaahay iyo qaabka nusuusta sharciga loola dhaqmayo ayaa keenay in waxanu dhacdo waxyaabaha ka qayb qaatay ka mid hadday tahay jaahilnimadaas aljahlu bimasaa'il takfiir wamaa yatacallaqu biddimaa'i waalacraab aqoon daro kaga dhacday masaaisha gaalaysiinta ah ee dadka waxa lagu gaalaysiinayo iyo waxa ku saabsan dhiigaga iyo acraab oo dabeetana waxaan wax lagu gaalaysiin ahayn oon gaalnimo waxaweye markaas qof aanu noqon karin ambaba qofkan si gaara aan loogu gaalaysiin karin ay waxaweye dabeete wax ku gaalaysiiyeen iyakoon garanayn halista ka dhalanay ambaba waxay soo gudagelaya jahliga aljahlu bimawaadin اlijmaaci wاlkhilaaf iyakoon kala garanahayn masaaisha culimmadu ay isku ijmaacsan yihiin iyo kuwa isku khilaafsan yihiin oo dabeeto taasi ay keentay masaa'ishii culummadu ay isku ijmaacsanaayeen inay iyaku khilaafeen oo si ka duwan ay wax weeye u sheegeen masaa'ishaa markaas culummadu ay isku ijmaacsan yihiin banaanideeda iyakuna ku khilaafeen ee wax ku gaalaysiiyeen waxaa ka mida jahli awgeed ayna garanahayn masaa'isha ah in waxa weeye ay bannaan tahay gaalka in nabadgelyo la siiyo maslaxo iyo dan waxa weeye maamulka muslimiintu markaas uu arko awgeed inay bannaan tahay in gaalka nabadgelyo la siin karo taa horta way jahliga ka qabana way khalaafay oo waxay aaminsan yihiin gaalba inaan qof nabadgelyo siin karin oo gaalku meeshuu doonaba lagu dili karo taasay aaminsan yihiin taasina ijmaacii bay khilaafsan tahay waxaa ka mida waxyaabaha ijmaaca ku khilaafeena u keena arrinka inay ku dhacaan ikhfaaru dimmati lmuumin qofka muuminka in ballantiisa iyo magantiisa la buriyo nusuustuna waxay tilmaamaysaa qofka muuminka magantiisa wuxuu magan geliye in la ilaaliyo oo hadduu gaal magan geliyo inaan magantiisa la buri karin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ajarnaa man ajarti yowmahaan umuhaaniya qofkaad magan gelisay annakuna waanu magan gelina waa gabadh war dadka muslimiinta ka war rasuulku gabadh buu leeyay qofkaad magan ku adiga annakuna waanu nabad gelin oo waxbay markaas ma dilin markaas iyakuna ballantii qofka muslimiin waxay magantii qof muslim sameeyey ayay burinayeen oo qof muslim matalan gaal uu magan soo siiyo howl u qabanaya dee shirkad buu uga shaqayn karaa shaqo kale u qaban karaa ma eegayaani qofkii wuu dilayay oo magantiisii waxay balantiisii ku burinay oo ilaalimaayo waxaa ka mid ah waxyaabaha wax weeye markaas masaa'isha culimmadu ay isku khilaafeen ah ee iyakuna si intay u qaateen sidaasuna ay doonayaan wixii khilaafan ay ku gaalaysiinayaan alisticaanatu bilkufaar cinda alxaaji in wax weeye markaas gaal la kaalmaysan karo haddii wax weeye markaas baahiyey jirto masaladaana waxay markaas masaa'isha kutubta fikiga ku qoran bay ka mid tahay culammadu isku khilaafeen qof gaale waxa wey markaas muslimku ma soo kaalmaysan karaa oo cid kale ma iskaga celin karaa mise waxay markaas ma soo kaalmaysan karo marka hadduu muslimiin gaala ay soo weerarto muslimiintani waxay markaas gaalo kale ma u soo adeegsan kartaa gaalkaas si iskaga difaaca taana waxay odhanayaan markaas ma bannaana dowladdii samaysanba ciddii samaysana way ku gaalaysiinayo waana masale waxa wey markaas khilaafu ku jiro xataa hadday ku arkeen inayna bannaanayn may ahaateenoo ma habboona inay wax ku gaalaysiiyaan yani masaladaasoo kale waxba laguma gaalaysiiye marka arrinka koobaad waa jaahilnimo iyo aqoon darro xagga diinta ka hay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam khawaarijta waxa uu ku sifeeyey inay yihiin dad waxa wey markaas aqoon darra ay hayso oon diinta fahamsanayn muxuu idhi yamruquuna min addiin kamaa yamruqu sahnu min alhamiin siday culummadu tilmaamaya waxa weye ka bixitaankani yani waxa weye u dhaadhici maayaanoo ma fahmayaan weeye ee laakiin way akhriskay ka tahay sida qur-aanka ilaahay ku tilmaamay waxa weye markaas ayna qur-aanka akhrinayn ilaa amaaniin wamin ummiyuuna laa yaclamuuna min alkitaabi ilaa amaaniin ay ilaa qira'a akhris mooyaan marka iyakuna waa sidaasoo kale wixii lagu gaaloobayey qofku waktigu gaaloobayey wixii gaalnimada qofka iska hortaagayey masaa'isha culimmadu isku waa ijmaacsan yihiin kuwa isu khilaafsan yihin waxaa ma kala saaraya aragtidoodu bay ku dhaqmaya waxaa ka mid ah asbaabta keenaysa inxiraafkaas mufaaraqatu jamaacati lmuslimiina wa imaami in laga dheeraado dadka muslimiinta ah jamaacadooda iyo imaamkooda maamulka iyo waxay markaas xukunka u haya waxaana ka mid ah usuusha waxa weye ahlusunnati waljamaaca ee aayaadkii axaadiista ay tilmaamayaan inuu qofku jamaacada muslimiinta ah uu waxa weeye ka mid noqdo oo uu ku dhex jiro oo una ka mufaaraqoon oo una ka bixin sa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi inna yadda allahi maca aljamaaca jamaacadaasi ha noqoto jamaacada cilmiga ah oo ah in manhajkii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin qofkuuna khilaafin oo waddadii saxaabadii uu maro amba ha noqoto jamaacada muslimiinta ee ah maamulka iyo awoodda oo haddii waxa wey markaas ar amiiray ku wada kulmaan amba xaakim waxaa xaaraana waxay markaas in lagu baxo in waxa wey markaas loola noolaado la adeeco ayaana waajib sida aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee badan ay tilmaamayaan iyakuna gooni bay uga baxayaan dad jamaacadii muslimiinta dariiqii saxaabadii jamaacadii saxaabadii manhajkoodina way khilaafayaan gooni markay uga baxaana wax gaara iska dhaadhicinayaan waxa gaarka markay iska dhaadhiciyaan ee waxay markaas dee gaalaysiinta iyo waxyaabaha marka dambe ku bixitaankii iyo la dagaalanki waxyaabahaas ka dhalanaya waxaa ka mid asbaabta keenaysa tafsiiru wulaati umuuri lmuslimiina bishubahi waahiy in dadka muslimiinta walaadooda cidda maamulka haystada gaalaysiiyo oo ismoodsiin taag daran oon xoog badnayn lagu gaalaysiiyo oo wax wey markaas wax kasta la yskaga cuskado wax la cuskan kara aan ahayn oo dabeetana la gaalaysiiyo dee marka la gaalaysiiyona axkaamtii gaalaysiintay ka dhalanaya oo la dagaalana gil ah shirqoola wixii la midkaa idan waxaa loo baahan yahay muxaafadatu xuquuqu waliy اlamr maamulka muslimiinta cidda u haysa in xuquuqdiisa la ilaaliyo sharciguu dejiyey oo iyagu xataa haddayna garanahayn dee innaka sharciga wax wey markaas ayayna faraya hadday tahay waxay markaas in la maqlo la adeeco wanaagga lagu adeeco hadday tahay waxay markaas inaan waxay markaas lagu bixin hadday tahay dadkii waxay markaas inaan lagu kicin hadday tahay waxay markaas marka wax loo sheegayo in si wanaagsan oo naseexa oo hoose waxay markaas sida ugu wanaagsan loogu sheego iyo in la iska ilaaliyo gaalaysiinta gaar ahaana gaalaysiinta waxay maamulka cidda haysa la gaalaysiinaya muslimiinta waayo gaalaysiintiisan hore usoo sheegnay khatar iyo halis ayay leedahay oo in lala dagaalamo ka dhalanaya waxaa ka mida waxyaabaha keenay fikirka noocan oo kalea dacnuhum fi lculamaa wa suu dannihi bihi duritaanka ay dureen ay wareemeen culummada waaweynee raasikiinta ay u maleeyeen mala xun oo culimmadii wax wey markaas islaamkee arrimaha noocan oo kale caddaynayay sida fataawada culimmadoon hadda sheegayn oo kale markay arkeen inayna waxaan aaminsanayn oo camalkan waxa wey markaasay ka digayaan waxay bilaabeen inay duraan ay wax ka sheegaan oo malayaal xun ay u maleeyaan oo waxa markaas ay waxyaaba ay beri ka yihiin ay u faafiyaan sida in ilaahan waxay markaas gaala ka dambaysa in ilaahan dawladda waxay markaas ay u shaqeeyaan waa mukhaabaraat masaajishin waxay markaas ma fahmayaan jihaadku waxay markaas waxba ka garamaayaan dabeetana dhallinyaradii ayaa arrimahan ay ka buuxinayaan inay culimmadii ku diraan dabeeta dhallinyaradi markay culimmadii ka go'aan iyo kaa waxa wey markaas meeshii culimmada usoo fadhiisanaya iyo ka markay usoo fadhiistaanna gaalaysiinta iyo qarxinta iyo imtixaanka ayay waxawey markaas ka dhaadhicinaya markay ka dhaadhiciyaana dee fulintii miskiinkii yaraan waxba kala garanayo inuu fuliyo oo waxay markaas isagoo doonaya sidaa dee inuu janno ku helayo oo shaygu ku noqonaya ayuu laymi markaas ku fulinaya markaasaa naftiisina uu haligaya ummad muslimiin oo kalena waxay haligaya walciyaadu billah ilahay baynu ka magan gelayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay bal dee aayaadka qur-aanka iyo axaadiista marka ugu horreysa fadliga culimmada ay leeyihin waa la garanaya iyo inay marjiciyada loo noqonayo iyaku ay yihiin fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikri ahlulcilmigu wax weydiin ilahay leeyahay haddii aad garanaysa marka marjiciyada arrimaha noocan oo kale looga noqonayo qof kasta ma aha waa culimmada raasikiintaa ee waxa wey markaas diintoodi iyo cilmigooda iyo aqoontooda lagu kalsoon yahay kuwaasaa waxa wey loo noqonaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan ayuu ku tilmaamay inay asraarda saacada ka mid tahay in cilmiga an yultamasa alcilmu cinda alasaas in cilmiga waxa wey dadka yaryar laga qaato dadka yani culimmadii waa weyneyd ee waxa wey aqoonta iyo fahamka qotada dheer lahaa inta laga tago dad aan waxa wey markaas si toosa waxba u fahamsanayn oo diintu waxa wey markaas ay ku rogantaha hadday ku qalloocan tahay in wax laga qaato axaadiis badan buu kaga jira albarakatu maca akaabirku buur barakadu waxay la jirtaa culimadiina wax wey markaas waaweyn waxay culimmadu wax wey markaas ku fasireen culimmada yani dadkan yaryar ee xadiis markaasuu tilmaamayo marka sidaasoo kale xadiiskii kale khawaarijta loo geeyana waa sufahaa alaxlaam cuquushoodu way daabanta maangaab wey xudataa alasnaan way da'yaryiin waxa wey markaas qof kasta oo ka leexsama ariiqa xaqa ah ariiqii saxaabadiiyo taabiciinta qofka hadduu ka leexsamo manhajkaa toosanee saxda ilaa waktigaa la soo hayey ee culimmadu wax wey markaas ay hayeen hadduu ka leexsamo oo fikrad kale iyo aaraa kale u qaato waa qof yar ilo qof weyn bahan qofka wadadaa toosan ee ballaaran haysta ee kitaabka iyo sunnada iyo manhaj salaf tariiq salaf haysta ee wadadaa culimmada wax wey markaas jiilba jiil uu ka dhaxlayay haystaana walow qofka yarba ha noqdo waa qof weyn waxaa markaas loo baahan yahay in markaas ardayda culimmada lagu kalsoon yahay waaweyn ay cilmiga ka qaataan oo cid kasta inay dhegtooda siin waxaa ka mid a asbaabta keenaysa fikirka noocan oo kalea inay isku qaldeen ay isdhexgeliyeen macsiyadii iyo dembigii iyo gaalnimadii waayo waxaa jira waxyaabo waxway markaas kufri ah amba shirkaoo lagu gaaloobayo waxaa jirta dunuub macaasi ah lagu gaaloobahay laakiin qofka iimaankiisu ku nuqsaamayo waxaa jirta waxay markaas bidco qofku sunnadii uu kaga leexsamayo iyaku markaas waxay kala saari waayeen isku qateen waxyaabo wax weeye markaas macaasi ah oo laakiin aan gaalnimadii gaadh ahayn ayay dareesadii gaalnimada gaadhsiiyeen markaasay dadkiina ku gaalaysiinayan tusaale ahaan waxa weeye maalan alxukmu bikayri maa anzala allah in wax lagu xukumo wixii ilaahay uu soo dejiye waxaan ahayn waa shay xaaraan inay xaaraantahayna qof kastoo muslim uu garanayo kitaabka ilahi iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ahayn in wax lagu xukumo wuxuu doono ha noqdo waa xaaraan waana min alkabaa'ir taa waa laisku waafaqsin waxaa loo daliilaya inayna bannaanayn taasi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun laakiin saxaabada iyo taabiciinta iyo culammada ahlusunna waljamaca culamaau salaf aayaddaa markay fasirayaan tafaasiirtooda waxa ku yaal iyadoo saxaabadii laga soo guurinayo alxukmu bikayri maa anzala allah qofku hadduu aaminsan yahay in diinta laysku xukumaa inay waajib tahay hadduu aaminsan yahay laakiin camal ahaan uu u khilaafo camal ahaan qabasho ahaan buu u fulin waayo qofkaasi waa fis iyo dembi buu ku jiraa laakiin ku gaaloobi maayo sida qofku hadduu sinaysto amba khamriga uu cabbo isagoo garanaya inay xaaraan tahay laakiin naftiisu shayddaanku uu duursaday siduuna u gaaloobahayn hadduu qofku xukunka ilaahay ka tagana isagoo garanaya inuu dembi ku jiro oo diintii uu khilaaftay ku gaaloobi maayo ayay culimmada ahlusunna waljamaca oran aayaddan ilaahay leey waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum ulkaafiruunana waxa weeye hadduu xukunkii ilaahay uu ka tago isagoo diidan oo ka hor imanaya oo xalaashanaya waxaan diinta ilaahay in laysku xukumo amba u arka waxaanuu ku xukumayeen diinta ahayn inuu diinta ka wanaagsan yahay amba inuu kitaabka ilaahay la mid yahay amba inay bannaan tahay hadduu aaminsan yahay in laysku xukumo aayaddu markaasi ku damaqmaysa u gaaloobay laakiin isagoo aaminsan in diinta ilahay in laysku xukumo ay waajib tahay hadduu ka leexsamo oo uu ku xukumi waayo waa qof faasiqu noqonaya ma gaaloobay iyo kuwa waxay leeyihiin mee wuu gaaloobay mar hadduu diinta ilahay isku xukumi waayo oo maxay oo waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun aayaddaasi markaa soo deliishanaya aayaddana waxa uga faharoreeyey oo uga aqoon badan dee saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyakaana aayaddii fasiraya iyakuna ma qaadanayaan ee aayadda daahirkeedaa sidii wax wey markaasay ku dhegayeen marka way gaalaysiinayaan dabeetana markay gaalaysiiyaan xukm bikayri maa anzalala ku gaalaysiiyaan dee wixii ka dhalanaya la imanaya waxaa ka mida maalan waxyaabaha isku qaldayaan muwaalaat kufaar gaalada in la xidhiidiyo waa shay xaaraan xidhiidinta gaalada laakiin ma gaalnima sideeda may gaalnimo u tahay mise waa la kala qaadaya gaalnimona way noqotaa dambi macsiyana way noqotaa culamada ahlusunna waxay leeyihiin gaalada oo la xidhiidhiya labay noqonaysa hadduu gaalada qof ku xidhiiyo gaalnimadooda iyo diintooda isagoo jecel amba isagoo waxa way markaas doonaya in gaaladu muslimiinta ay ka guulaystaan taa wuu ku gaaloobaya muwaalaa taama ayaa laga hadduu qofku gaalka u xidhiidhiyo adduunyo jacayl iyo dan kale ku gaaloomayo waa dembi macsiya inuuna ku gaaloobayn qofka hadduu gaalka adduunyo u xidhiidhiyo maslaxa dunyawiya waxa u daliilaa qisadii uu sameeyey saxaabigii xaadi bin abi baltac waraaq buu qoray rasuulku doonay inuu gaalada ku duulo ayaa waraaq uu qoray uu leeyahay rasuulku baa idinka soo socday u diyaar garooba muwaalaad ka daran yaa la garanaya taa yani sirtii rasuulku faafiyey calayhi salaatu wasalaam arrin halistoo khatar weeye ilaahay subxaanahu watacaala aayad buu dabayta saxaabii ku soo dejiyey يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة دونك إيمانك لك هلاو habeeg saxaabigii arrinkan sameeyey gaalkii gaalada xidhiidhiyey ayaa ilaahay iimaan ugu dhawaaqaya arrinkii laguma gaalaysin cadowgayga iyo cadowgiina ha ka dhiganina qaadad xidhiidhinaysaan oo jeceshii unbu ilaahay rasuulku sal allahu calayhi waaalih wasalam waxaweye saxaaba ayuu diray wuxuu yidhi saxaabiga halkaa gabadha halkaa maraysa waraaq bay sidaayeen ka soo qaado dabeetana saxaabadii gabadhii ka daba tegeen oo waxay ku yidhahan naakeen waraaq baad hayso waar waxa ma hayee tii waxay ku yidhahan dharkeenu kaa siiyey rasuulkaa noo sheegay been sheegi maayo dad waraaqa soo saari yihiin waraaqda way soo dhiibto rasuulka waa loo kale sirta saxaabigu ku faafsinayay rasuulka uu gaaladu ku socdo rasuulku saxaabigii ayuu u yeedhay maxaa arrinkan kugu qaaday buu yidhi wuxuu yidhi yaa rasuul allah gaalnimo igumay qaadin jacayl gaaladaa jecel igumuu qaadin laakiin waxay igu qaadeen uu waxa markaas dad ayaan ku leeyahay anigu quraysh agtooda dad baa iga jooga markaas sidaa awgeed ayaan arrinkan aan u idheen wax gaalimo maan dooni rasuulku wuxuu yidhi run buu sheegay eeg marka culammadu waxay ka qaateen halkaas xidhiidhinta gaalada la xidhiidhinayo haddii waxay markaas qofku diin u xidhiidhinayo jacayl diineed amba inuu diintooda doonayo inay ka qaalib noqoto waxay markaas ta muslimiintu u gaaloobay haddii laakiin adduunyo iyo maslaxayo wax kale u xidhiirinayo ma gaaloobayo iyankuna waxay leeyihin may wuxuba waa gaalnimo maqsuudka waxaan uga socdaa waxayna kala saarahayn markaas masaa'ishii gaalnimada noqonayey ee lagu gaaloobayey iyo tii aan wax way markaas gaalnimada gaarsiisnayn wixiiba gaalnimada ku tilmaamayaan dabeetana waxbay ku gaalaysiinayaan waxaa ka mid ah waxyaabaha keena inay inxiraafaan fahan dari kaga dhacday inay fahmaan xeerarta iyo dawaabidda muslimiintu ay ula dhaqmayaan gaalada iyo iyo koon kala saarahayn waxa bannaan la dhaqanka gaalada iyo waxaan bannaanayn oo tacaamul wax weye markaas jaaisoo bannaan baa jiro muslimiintu gaalada la dhaqmi karaan tusaale ahaan oo kale yacni tijaara ganacsi wax weye markaas uu kala dhex mari karaa ganacsiba wax weye markaas kala dhex mari kara gaal iyo waxay markaas muslimiinta muslimiinta waxay markaas gaalka heshiiska waxay markaas way la geli karaan heshiis gaal waxay markaas way siin karaan qof gaal waxay markaas muslimku soo karaysan karaan waxyaabahaas oo dhan markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa markaas ay ka sugan marka tacaamulkii bannaanaa in gaalka lala yeeshiyo kii aan bannaanayn bina kala saari dabeetana qofku hadduu gaal waxa markaas soo kaalmaysiula kaalay waxa markaas hawshan ii qabo shirkadan kaale maxaan ku leeyahay ii deji barnaamijkeeda ay ku shaqaynayso waxa odhanaya waxa markaas gaal buu soo kaxayso isagan waa la dilaya gaalkina waa la dilaya hadda waa gaalkii hawsha gaarka u soo kaxayse bannaanayd rasuulka caaisha waxay leedahay wuxuu dhintay iyadoo diriciisu yahuudi ku ag rahman yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu waxa markaas maka ka baxiyey madiina tegay gaal buu kale soo waddada tusayey khariidkiisii uu tusayayo markaas wixii bannaanaa gaal kale tacaamulkiisii waxaan bannaanayn taale faanteeda ma kala saarayn wixiiba waa muwaalaad bay odhanayaan dabeetana waxbay ku gaalaysiinayaan waxaa ka mid a waxyaabaha lumiyey ittilaacu lmutashaabih bilmansuus nusuusta aayaadka iyo axaadiista iyo hadalka culammadaba mid waa caddaha midna waxa weye markaas ijtimaah baa ku jiro macnaheedu wuu qarsooye ilaa nusuusta kale loo caddeeyan macnaheedu caddaan maayo ilaahay baana qur-aanka inoogu sheegay inuu muxkam iyo mutashaabiba leeyay faama aladiina fii quluubihim zayq fayattabicuuna maa tashaabaha min ibtiqaa alfitnati waibtiqaa tawiil wuxuu leey ilahay qur-aanku wuxuu leeyahy mid cadcad iyo mid waxaye markaas isku eeg kuwa quluubtooda leexsan tahay dalaalku ku jiro aabaha waxa weye mutashaabiha isku eeg bay raacay waxaana garan kara aayaadka mutashaabiha kuwa cilmiga ku raastan oo aadahan markaas macnahoodu una caddayn ee qofka una caddayn waxay ahaydo waajiba in loo celiyo aadaha macnahoodu cad yahay hadal axaadiista sidaas oo kale hadalka culimmada sidaas oo kale caalimka waxa laga leeyahay hadal mujtabi oo qarsoon oo macnihiisu inaadu caddayn iyo mid kaloo fasirayo cad in la isku celiyo ayay ahayd iyo kuna intay doonayaan ayuu bay ka qaadanayaan iyo kor isku celinayan oo maala tusaale ahaan oo kale aayaadkan waman lam yaxkum bima anzala allah faulaaika hum lkaafiruun waxay markaas waman yatawallahum minkum fa inahu minhum waxaa jira waxay markaas tahay aayaad kale iyo axaadiis kaloo fasiraysa hadalkii culimmada waxay markaas fasiraya isku celceli maayaan oo qur-aanka iyo aayaadka iyo axaadiisu isku fasiri maayaan laakiin inta ay ka doonayaan bay ka qaadanayaan markaasay waxa wey markaas qofkiina ka dhancinayaan qofkiina sidaa ku dagaya rasuulku wuxuu uhi yaa caaisha markaad aragto aladiina yattabicuuna maa tashaabaha minhu faulaaika aladiina samaahum allah faxdaruuh kuwaas waa ku ilaahay sheegu magacabe ka digtoonaada ayuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha markaa lumiyey taas ayaa ka mid a waxaa ka mid ah asbaabta lumisay inay ka fogeeyeen in badan oo shabaabkiiyo dhallinyarada ka mid ah cilmigii sharciga ahaa ee laga soo qaadanaya kitaabka iyo sunnada oo ay ku mashquuliyeen anaashiid dabayo iyo qasaa'id la qaadayo xamaasi ah iyo waxyaabaha la faafinayo ee warbaahinta lagu faafinayo waayo cilmigii sharciga ah hadduu qofku ku mashquulo shaabka ah cilmiga sharciga waxbuu ku kala fahmaya waa ka wax u kala caddaynaya marka kaa way ka mashquulinayaan waxyaabo kale ayay u dirayaan ee ku mashquulinayaan taasna waxay u keenaysa inay u fududaato inay ka faa'idaystaan oo wax weeye markaas ay lumiyaan waxaa ka mid ah waxyaabaha asbaabta keenaysa markaas fikirkaas qaldan in la faafiyo kutub iyo cijalado ku baaqaysa arrinka noocan oo kalea dadka muslimiinta in la gaalaysiiyo in lala dagaalamo dabeetana qofkiin waxba kala garanahayn luminaysa taasaa ka mid waxyaabaha ka qayb qaadanaya waxaa ka mid waxyaabaha ka qayb qaadanaya in loo yeedho dad suga oo waxaweye dadka ka dhaadhiciya waxyaabaha noocan oo kale cid aaminsan oo dhallinyarada waxa wey markaas si gaara inta loogu ururiyo meelaha cidlooyinka ah maskaxdooda la maydho ijtimaacaad siriya inta loo qabto dad waxaan aaminsanoo shubahaadkan ay ka buuxaan inta loo geeyo si gaara loogu geeyo inay waxa wey waxaa ka dhaadhiciyaan oo maskaxdoodii ay masaxaan oo culmo waxa wey markaas uga dhigayaan taasaa ka mid waxaa asbaabta keenaya waxaa ka mid ah arrinkan inay ku lagu baaqo waxa wey markaas jihaad iyo ku waxa wey markaas sida u suuraysanayaan ah ay moodayeen inuu jihaad yahay oo ah dadka muslimiinta in dhiiggooda la daadiyo xoolahooda la banayso oo wax la kharaabiyo wax la qarxiyo oo dadkii lagu dago in waxaasi uu jihaad yahay oo fadligii axaadiis aayaadkii axaadiista jihaadka ku soo arooray lagu dabaqo oo lagu fuliyo waxa wey markaas camalkan xun ee noocan oo kale ah oo la ammaano dadka waxa noocaas oo kalea fulinaya ee wax weeye la imanaya asbaabtaas ayaa si guud ahaana mid kastaaba in la sharxo oo la faahfaahiyu baaya laakiin si guud ahaan ayaan u sheego waxaa jirta asbaab wahmi ah dadka qaarkood ay ismootiyeen inuu arrinkan keenay oo aan dhab ahayn bal taana waxbaanu ka tilmaamaya waxaa ka mid waxyaabaha dadka qaarkood ay moodeen afkaarta noocan oo kale ee tafsiirkan iyo gaalaysiintan qarxintan inay keenayso tacadud almadaahib alfiqiy madaahibta fiqiga ee waxa way markaas jirta hadduu yahay madhabka madhab shaaficiyada xanaabilada maalikiyada xanafiyada iyo in qofku waxa way markaas fiqiga uu ku fahmo madhabkaas madhab waxa weeye ka mid ah innaka maalan waxaa markaa curfigeena hadda shaaficiyada ayaa waxa way markaas fiqiga lagu dhigan jiray meelaha qaarkood wadamada waxa madhabka xanaabilada lagu dhigta fiqiga meelaha qaarkood xanafiyada meelaha qaarkood maalikiyada in cilmiga sharciga fiqiga markaas in kutubta lagu daraaseeyo laga dhigto oo qofka madhab xambaliya daraaseeyo u dhigta amba shaafici amba xanafi amba maaliki taasi ma aha midda keenaysa waxa weeye gaalaysiinta iyo qaxinta sida dadka qaarkood ay meelaha ka yidhaahaan bay kaga hadlaan ay odhanayaan waar ninku shaaficiyanu haynin maxaa shaaficiyadeedanu uga guurin ka guuritaanka qofku shaaficiye ka guuru xambali hadduu doono uu noqdo amba maalika amba xanafi taasta keenaysa maaha iyadoo ayna ahayn qofku yidhaa anigu madhab qurun baan haysanayo oo ay tahay inuu daliilkii xaqa la wareego aayad iyo xadiidka shiqiga hadduu doono madhabku doonaha ku dhigto ha ku diraasiyo amba shaaficiya sidaynu kale ugu diraasiyno amba madhab kaleba waxaa mar kasta la qaadanaya waa daliilka aayad iyo xadiidka weyi haddaba madhab gaaro qofku fiqiga uu ku dhigto ma aha arrinka keenaya waxyaabaha noocan oo kale waxaa taa caddaynaya horta madaahibtan aimada waxay markaas madaahibtan kamuu dhaxayn khilaaf caqadi ah khilaaf caqiidada ku salaysan oo isku hayaan kamuu dhaxay waa masaa'il fiqiya masaaisha ficigana wax badanna way isku waafaqsan yihin masaaisha sharciga badankeeda waa la isku waafaqsan yihin intay ku kala duwan yihiinna waa laba qowloo kale xoog badano waxaana la qaadanaya kolba ka daliilku uu xoojinayo qofka kan kala qaatana ma aha waxay ka dhalanaysa waxa markaas ee gaalaysiin iyo caqiidi waxa waxay ka dhalanaysa ma waa raajix iyo marjuux laba qowloo kale xoog badan u weeyii marka khilaaf culimada kabu dhaxay waxaad arkaysa inuu khilaafka dhex waxa ku jira culimada qaar baa madhabka iyo kooyta kan kale soo u guuray qaar kan haysta kan kale waxa marka u guuray waxa taas cadaynaya in madaahibtan ka dambeeyay madaahibtan hore u soo jirta iyadoo qaraxiyadan iyo fitankan iyo imtixaankan uuna jirin ayaa madaahibtan intaasoo qarrida hore u soo jirta hadday markaa madaahibtu ta ka dambaysa ay tahay hore ayuu waxaan dawo iman la waxaa saasoo kale xoojinaya madaahibtan kuma jirto cid arinkan xoojinaya oo aimada madaahibta shaaficiyada xanaabilada xanafiyada cid waxan kutubtooda ku sheegtay ka heli maysa laa madhabka xambaligaana ka helayn shaaficiyaana ka helayn maalikiyaana ka helayn xanafiyaana ka helayn midnaba waxan ka heli maysa marka madhab gaara maxaa loogu nisbaynaya oo loonay madhabkaasaa la keen waxaa saasoo kale nutusaya wixii xidhiidhkii wanaagsanaa culimmada madaahibtu waxay markaas ka bixiyeen kuwii dambe mutaakhiriinta tacasbi waxaa leeyimi laakiin culimmadu madaahibta waxay markaas way weynayn jiren way istabjiilin jiren shaafici axmed waxbuu ka dhigan jiray axmed rafahantiisu shaafici waxbuu ka dhigay maalik waxba waxay markaas ay ka dhigan jireen xidhiidh baa ka dhexeeya cilmiga cadaawad iyo waxay markaas islayn iyo iscolaadiyi waxaasna kamuu dhexay marka qadiyada horta maaha sidii dadka qaarkood u dhigayaan shaaficiya maalintii doon ka guurno madhab cusub baa wadanka la soo geliyo waxaas ma aha xaqiiqada waa dadaan xaqiiqada fahamsanayn waxaa sidaasoo kale asbaabta dadka qaarkood ay ku sheegeen in dadka tawxiidka iyo sunnada loogu baaqo iyagoo ku dhajiyey markaas arrinka noocan oo kale ah waxay ku tilmaameen wahaabiya tawxiidka iyo sunnada iyo waxa weeye markaas dadka loogu baaqo oo khuraafaadka iyo bidix iyo shirkiyaadka laga digo taasina ma aha taasoo markaas ay la yimaadeen dadka tawxiidka iyo waxa weeye markaas cadaawadda u haya ee caqiidada saxdaa iyo sunnada waxa weeye markaas aan jeclayn iyo dad waxa weeye markaas reer galbeedka afkaartooda sito ay raadiysay ayaa arrinka noocaasoo kale iyo kula leeyihiin taasina sax ma ah waayo tawxiidka iyo sunnada dee ilahi ba subxaana wa tacala ina faray in shirkiga iyo bidiciyo khuraafaadka la iska ilaaliya ilahi rasuulkiisa markaa inooga digay waxaana taa inoo caddaynaya cidda ugu afkaartan la dagaalanta noocan ah hadda ka horna la dagaalami jiray waa culamaau tawxiid wasunna culummada tawxiidka iyo sunnada weyn fatwadan iminka akrinayay toban sano ka hor ayaa culamaau sunnati wa tawxiid soo saaray tawxiidkii sunnada culimadii waaweynaa waxay markaas ku baaqay ee kutubta ka qor sidaad markaa ugu fiirin karta weligood bay culamaa sunnati ka digi jireen gaalaysiinta iyo qofka muslimka dhiiggiisa la daabiyo waxay markaas lagu xadgudb waxaa saasoo kale taayna tusaya cidda ugu badanee fikirkan la dagaalanta waa culamaa sacuudiya culimmadu waxbay markaas la yidhaha waa wahaabiya iyakoo waxay maxamed bin cabdiwahaab sheekh culimmada ka midoo soo mara ayuu ahaa sheekh culimmada soo maro waxay markaas tawxiidkii sunnada juhdi iyo dadaal ku labuha isagana waxay markaas ma qalitaan oo ma dabagalaan culimo kale ka waaweyn ka horreeyey ayaa jira oo sunnadii tawxiidkii kuna ku baaqayay laakiin waa dacaad marka wahabiya la yidhi culummadaas sacuudigu waa culummada ugu faraha badan ee arrinka noocan oo kalea ka diga ee wax way markaas kutubta ka qora ee khudbadaha kaga hadla ee muxaadaraadka ka faasiya hadalkii markaan akrinayay culimadu waxay waa culimadu waxay markaas bilaad xarameyn makka wal madiina weey waayo arinkan iyo kaan ka badbaadinoo dad waxawy dariiqii saxdaa ka leexsamay ayaa iyo kale faantooda kula yimi si aynatay noola yimaadeen waddamo kale ay uga tegeen dabeetana si aad iyo aad u xoog badan ayay culummadu waxawy markaas uga hadlay oo ay u caddeeyey oo waxawy markaas ay uga digeen sideed markaa u odhan karta haddaad adigu dan kale leedahay waxaa ka dambeeye waxawy markaas sacuudigaa ka dambeeya waa fikrad laga soo waariyey hadba wahaabiyaa ka dambaysa maxaad odhan doonta ciddaad adigu wahaabiye u taqaanin yani fikirka iyo ardayda marka lagula dego ayaa la hadlay qofka fikirka noocan arrinka noocan oo kala sheegay waaba cidda ugu badan ee waxay markaas ka digta ee arrinkan ka hadasha xaggeed markaas kaga tiirin doonta waxaa dadka qaarkood ay yidhaaheen markaa waa tuhmo dacwatu tawxiid dacwatu sunna ay beri arrinkaasu ka tahay waana cidda qura ee la dagaalanta ee waxawey markaas ka digta ee garanaysa weliba fikirkan meeshu ka soo jeedo waxay dadka qaarkood yidhaaheen waxaa ka dambeeya arrinkan sabab u ah shaqo la'aanta iyo camal la'aanta taasina arrin daba ma aha shaqo la'aanta ha noqoto sharaa qofka looga faa'iidaysan karo laakiin xaqiiqada ka dambaysa waa caqiido qaldante ee shaqo la'aan maaha iyo camal la'aan dadkani waxa weeye waxay doonayaan ajar iyo janno shaqo iyo waxaa maaha qaarkood waxay dhahan waa adduunyo adduunyo doon weeye haana ma aha dee qofka naftiisa dilaya ma adduunyo doonaya ya naftiisa buu dila adduunyadu raba waa maxay taasina sax ma aha qaarkood waxay yidhaheen aliqliimiya gobolnimo wax ayay ku tilmaameen waxay yidhaaheen waa dad waxay markaas dee waddankeena lidkoo ka soo horjeeda taasina sax ma aha waayo waddankeena qur-aankar kama socdee waddamada muslimiinto dhan bay dee ka wada meelihii ugu sharafta badnaa ugu wanaagsanaa maka iyo madiina ayay qarxinayaan maxaad ka sheegin markaa meel kalena ma aha wadan ay si gaar u eeganayaan ay leeyihin somalilan baan si gaar u eeganaya laakiin waxay caqiidadan bay ku dagaalamayaan oo ay fulinayaan oo dadka qaarkood baa waxa markaas dadka masaakiinta ee inoo soo qaxay ambaba waxa markaas dadkan dee waxa weye aan wadan halkeena ka soo jeedin ayay dhibayaan oo dhibta ay u soo jeedinayaan markaasay say iyaku ka dambeeyaan arrinku sidaas ma aha waxan waa caqiida kaad dhashay eed la walaalka tahay hadduu aaminsan yahay aduu isku kaa qarxin doona waxaa ka dhacday waddamada qaarkood jazaa'ir oo kale inay aabbahood iyo hooyadood qaadowraceen iyo kole xaqiq tawxiidak tawxiidkaaga taxqiiji qaar aabbahood iyo hooyadood gawaacadaa lahay aljeeriyadan intii minuu jirta ka dhacay qadiyadda markaas ma aha waxa weye wadannimo iyo waxa weye markaas waxa dadka qaarkood ay ka dhigayaan arrinkay odhanayaan dadka muwaadiniinta hayr muwaadiniinta aanu iska ilaalino sabab la waxan waa caqiido cidduu doono qofku ha noqdo qof kastoo fikirkan aaminsan in la iska ilaaliyo weeye oo loo dhigto waxa dadka qaarkood ay ka dhigeen sababta farabadnida ay farabateen madaarista qur-aanka iyo culumta sharciga lagu dhiganayo sayna maaxi madaarista saraa badatay cid kastaba ay hayso maxaa lagu dhigaa maxaa sidan taasina waxa weeye markaas waa arrin aad iyo aad u qabto sababtu waxay tahay madaarista qur-aanka lagu xifdinayo ee culumta sharcigaa lagu xifdinayo dee horta diinteenii aan ku dhiganayna aanu ku ilaalinayn inaynu diinteenii ka hor nimaadno ma aha waa ta kale shabaabka iyo dhallinyarada madaarista wax ka dhiganaya ku mashquulanee camalka cibaadada ku jira haddaad tiraa madaaristii iyo waxa weye markaas qur-aankoodii ha laga soo jeediyo waaba tay doonaye tay doonayeenba waa inay cidlo lasha helaan iskuma howlaan dadkan waxa weye markaas madaaristii manaajistii wax ka dhigta dadka meelaha taagtaagan ee waxa weye markaas bilaa shaqada ah bilaa camalka meelaha iska taagtaagan yani kuwaasi ka faa'iidaysta marka qadiyadda ah waxa markaas madaarista ka dambaysa madaarista hore ka la saaro oo hala daba galo waa fikrad aad iyo aad u qalsan wayna u adeegaysa dadka fikirkan aaminsan ayay u adeegaysa xaqiiqadii waayo dadkii waxa markaas howlanaa ee wax ilaahay uu fare ku howlanaa qur-aan xifdigii hadduu yahay sunno barashadeeda hadday tahay cudurta sharciga dhegeysadeeda hadday tahay markaad halkii ka joojiso waxawey markaas meel bannaan bay noqonaysaa marka waxayba leeyihiin waayo waxay nimankani sheegayeen iyagu waaba dhabe nimankani diinta ka soo horjeeda abaddi adna wanaag baad doonayso shar baad dabeeta meesha aad sheegto way ka faa'iidaysanayaan haa hadday jirto madaaris si gaara amba meel waxawey markaas arrinkaasi ku tukayo dadka waxaanoo kala faafinaya amba dadka waxaan ka dhaadhicinaya si gaara in loo ega weeye shaqo laga qabto laakiin in madaaris iyo la camimo waa fikrad aad iyo aad u qaldan oo waxawey markaas loo baahan yahay in laga digtoonaado waxaan markaas ku soo ururinaya asbaabta lagaga badbaabi karo fikirka noocan oo kalea si guud baan u sheegaya waayo waktiga ayaa kooban o in waxa weeye markaas dhalinyarada loogu baaqo inay qabsadaan kitaabka iyo sunnada ay u noqdaan waayo kitaabka iyo sunnada qabsiga la qabsanayo wax kasta iyo dhib kasta iyadaya ay iyo kaafiidayeen laba in waxa weeye markaas aad loo adkeeyo in kitaabka iyo sunnada loo fahmo siday salafu saalix u fahmeen saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin say u fahmeen kitaabka iyo sunnada waa in loo qabsado loo fahmo waayo qof kastaaba aayad buu iska soo qaadan karaa xadiis buu iska soo qaadan karaa siduu dowru dalishan karaa laakiin waxa xidhaya waxa weeye aayaddan iyo xadiidkan qaabkan aad u fahantay culummadii waxa weye markaas wa wanaagsanaba kaaga horreeyey ariiqii saxaabada ma yahay taabiciintii atbaacu taabiciin yaa taa caddaynaya shikkan inuu qalban yahay oo fahan sax uu yahay inuu xun yahay uu qalban yaa caddaynaya culummada ayaa caddaynaya raasikiinta hadda uu tilmaamayo marka in waxa weeye markaas cilmiga sharciga laga qaato culamaa salaf culamaa ahlu sunna wal jamaa kutubtooda la akhristo lagu xidhnaado ayaa waxa weeye markaas waxay cadaynaysaa silsiladii salafka iyo taasi xidhan waayo silsiladan way soo taxanta rasuulka tilmaamay koox inay ka sulayn xaqa ku sugnaadaan saxaabadii waxaa ka qaatay taabiciintii taabiciinta atbaacu taabiciin a'imadii waaweynaa shaafici maalik axmed ilaa iminka sidaa laynoo soo gaaray culummada dariiqaa sidaa saxda toos ku haya jira silsiladan taxan in markaa taxan la qabsidaa loo baahay oo dadka ka leexsaban markasta wuu sheegaya arrinkaasi wuu qaldan yahay aayaddaa fahankeeda sidaa ma aha sunnada xadiiskaasi qalee lagu fahan marka waa inuu waxa weye lagu xidhnaado culummada dariiqa salafka waxa weye markaas caddaynaya waxaa ka mid a asbaabta qofka arrinkan ka badbaadinaysa in laga dheeraado meelaha fitanka iyo dhibka ay ka jirto mawaadicu fitan waa laga dheeraado siduu qofku u fidnoobay wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waxaa ka mid a asbaabta ka qayb qaadanaysa in arrinkan laga badbaado in waxa weeye laga takhalluso macaasida iyo xumaanta waayo macaasida oo faaftiyo xumaantu dhib kasta iyadaa inoo keenayso wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir macaasidu waxay markaas in lala dagaalamo laisirtaan yani la joojiyo dadka looga digo ayaan ka hadlaya yani la dagaalan ma aha in markaas waxaa laga yaaba in qofku markaa macaasida iyo xumaanta waa in lala dagaalamo wax kasta marka dadka qaar baa si kale u fahma yani waa in xumaanta la ishortaago waxay markaas qofkii xumaanta weye loo sheego laakiin daca waxa weye markaas loo qaadi maayo in waxa weeye jamaacada muslimiinta lagu xidhnaadiyo imaamkooda jamaacada muslimiintana hadday waxa weye dadka muslimiinta imaamkuna leeyihin dee kaasu noqonaya haddii waxa weye markaas ay markii sida xaaladdu imika oo kale ay tahayna dowlad kasta cidda maamulka u haysa ee muslimiintay noqonaysa inuu waxa weye markaas laazimo jamaacadooda iyo imaamkooda inuu maqlo wanaagga uu ku maqlo inuu iska ilaaliyo inuu ka baxo ka bixitaan hadal hadday noqoto dadka lagu diro iyo ka bixitaan ficil oo qorigii la qaato hadday waayo ka bixitaanku waa laba waxaana asala labada marka hore hadalka asala in qofkii waxay marka dadkii laga soo horjeediyo oo la yidhaaha lala dagaalo oo waxay markaas ceebtiisii la faafiyo oo dadkii la nacaysiiyo oo xumaantii dadka lagu dhex beero taasaa ugu horraysa kadibna waxaa ka dhalanaya ficilkoo la dagaalankiya labadaba waa inu qofku markaas iska ilaalo saddex waxa weye in lagu dadaalo cibaadada waayo rasuulku wuxuu leeyahay cibaadada waxay markaas waqtiga fidnadu jirta lagu dadaalaya waxay ka mid tahay hijro aniga lii soo jiray wakan alcibaadatu fi lharj ka hijrati lilay akhrajahu muslim min xadiis macd bn yasaar cibaadada in lagu dadaalo waayo dhibta ilaahay cibaadada waxay markaas ayuu naga faydaya oo waxay markaas noogu naxariisanaya in cilmiga sharciga lagu dadaalo taas ayaa lagaga badbaadiyay waayo dadka laga faa'iidaysta waa dad aan aqoon lahayn oo aqoon la gaab halka laga leeyahay waxay madaaris waxa laga haya in la farabadiya loo baahan yahay madaarista cilmiga sharciga kitaabka sunna lagu fahmayo oo dad aqoon u leh oo waxay markaas lagu kalsoon yahay wax ka dhigaan in la farabadiya waxay markaas loo baahan yahay waayo jahliga ayaa waxa laga faa'iidaysanayay waxa kamid ah waxa lagaga badbaadayo in umuurta lagu daweeyo dulqaad ukaadin in la iska ilaaliyo degdega lagu degdegaya axkaamta in la soo saaro iyo fataawada gaar ahaan arrimaha gaalaysiinta iyo waxa weye markaas jihaadka waa in waxaweye markaas deganaanshiyo iyo dulqaad iyo waxaweye markaas inaan lagu degdegin in axkaamta noocaasa la soo saaro waayo masaa'isha gaalaysiinta masaa'isha jihaadka culummada khawaastooda kuwa gaarkaa ka hadla cid kasta kama hadasho laakiin mushkilada maanta jirta waxay tahay qof aan shuruuddii dahaarada garanahayn shuruuddii weysada ayaa waxa weye wuxuu ka hadlaya gaalaysiinta jihaadka masaa'il waaweyn oo ummadda masiirkeeda ku xidhan ayaa uu ka hadlaya dabeetana dhib ayay taas keeni waxaa ka mid a asbaabta lagaga badbaadayo in lagu sifoobo dabecsanaanta iyo si wanaagsan waxa markaas in marka arrimaha la daweynayo loola dhaqmo waayo rasuulku wuxuu leeyahay dhibirsanaanta shay kuma jirto ilaa way qafisaa waxna lagama siibo ilaa way fool xumaysaa marka arrimahan marka la daweynayo arrimahan oo kale markay dhacaan waa in lagu dadaalo dhibirsanaan jabacsanaan naxariis waa in lagu dadaalo ma aha in la yidhaa waxa lagu kaalmaynayo lagu daweynayo waxay markaas taqdi xidhiidhi iyo tacdiib dad la cadaabayo oo dadka waxay markaas amniyada ahayn waxba qabin in waxay markaas dhib la gaadhsiiyo in dad kale waxay markaas la dhibo ma aha waayo daqdiga iyo xidhiidhigu wuxuu wuxuu dhalaa oo keenaa shar iyo dhib uu keenaa wax kale waxa weeye markaas ee ma keenin in wararka la isawsada ayaa kamid ah asbaabta ka qaadan si lagu bedelo arrinka iyo waxa la faafinayo oo wararka la faafinayo aan waxba lagu dulisin bal la isawsado si ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanku inoogu farayo yaa ayuha aladiina aamanu in jaakum faasiqun binabahin fatabayin waxaa kamid ah asbaabta lagaga badbaadayo in dolayaasha loo furo in lala doodo oo waxa weeye markaas dadka iyo dhalinyarada wax laga dhaadhiciye la qalday in waxa weeye markaas dadka aqoonta u leh loo furo inay waxa waxa weeye markaas maskaxdooda ka saaraan oo shubhada waxa weeye markaas ay ka suuliyaan waayo arrinkani ma aha mid lagu dabar jari karo waxa weeye markaas awood waa fikir iyo caqiido qaldan caqiidada qaldanna in dadkii laga dhex saaro oo dadkii laga wacyigeliyo taa ayaa waxa weeye markaas lagu daweyn kara laakiin awood iyo cidhiid iyo daqdi culays la saaro waxa weeye markaas laguma daweyn karo marka daqdigii cadaabta tacdiibka iyo dad waa in la iska ilaaliyo waxaaba markaas dhacday markii waxa weeye fikirkani meeshu ka soo jeedo waa masar sababta keenta waxay ahayd wadaaddo waxay markaas qolada laydhaa ikhwaan almuslimiin ka mid ayaa la laayo ninka sayid qutub laydhaa uu ka mid yahay oo kutubtiisa waxyaabo fara badan oo dhallinyarada ay ku lumeen uu ku jiro waa la dilay isaga allah yarxamo dabeetana ardadiisii qaar ka midana jeelasha ayaa aada loogu cadaabay aad markii jeelashii loogu cadaabay waa la soo daayey markii la soo daayey waxay jeelashii ka soo baxeen iyagoo wax gaalaysiinaya oo le waxana maamulo waa gaalo dabeetana isqarxintan iyo imtixaanaadkan iyo waxan bay bilaabeen kooxo noocana ka dhashay oo mid laydhaha aljamaacat alislaamiya midna jamaacat alhijra wa takfiir laydhaha marka arrinkan asalkiisu meeshuu ka soo jeedaaba cidhiidhi wax weeye markaas dad la saaray iyadoo caqiido horena ay jirto dee caqiidadii khawaarijtu waxay markaas ay jirtay haddana daqdi iyo cidhiidhi iyo cadaabitaan la saaray dar ayaa wax weeye markaas asalkiisu ka dhashay markaas tani way dhalisaaye waxa way markaas in dacwad dadka la gaarsiiyo oo waxa way markaas fikirkan markaas laga suuriyo ayaa loo baahan yahay oo dee kii ka suulo waxa way markaas la iska sii daayo kii kalena waxa way markaas dadka muslimiinta laga hayo ila waa saaxibu shar qof dhib iyo imtixaan wata weeye marka in loo fidnadaasi ka baxaysa qalbigiisa maskaxdiisa waa la haynaya meel baa waxa way markaas lagu haynaya oo dadka waxa way markaas waa laga haynaya waxaa ka mid ah asbaabta arrinkan lagaga badbaadi karo in aabbayaashu iyo dadka mas-uuliyiinta ay dabagal ku sameeyaan oo ilaaliyaan axwaasha carruurtooda carruurta waxa wey markaas aabbaha u dhalay iyo dadka kale uu mas-uulka ka yahay mas-uuliyaddiisa waa la weydiinaya waa inuu muraacaad uu ku sameeyo oo dabagal uu ku sameeyo oo markay safrayaan meeshay u safrayaan waa inuu ogaado cidda ay la xidhan yihin dad wanaagsan ma yihiin oo siiradoodu ay wanaagsan tahay oo ka fog waxyaabahan afkaarta noocan oo kale ah waxawey hadduu inankaa guguuraa jaamacaddan soo dhiganayay oo imtixaan iyo qarax iyo balaayo la soo bariyo marka dambana laynoo soo diro dee dhib bay noqonaysa waxayna noqonaysa waxay markaas aabbi oo gabosal ku sameeyey waalidnimadii waxay markaas mas-uuliyadda ilmihiisii waxawey markaas dayacan waxaa ka mid markaa waa in carruurta la ilaaliyo dhallinyarada waa inuu aabbuhu wuxuu aaminsanyahy ilmihiisa u waraysto waa in waxay markaas wixii dee isku naseexeeyaan wanaag waa in diinta markaas taas waxay keenaysaa aabbuhu lafahantiisa waa inuu diinta aqoon u leeyahy oo uu garanayo diinta uu fahmo waayo hadduuna haddii waxuu garanahayn isagu ilmihiisa muxuu markaasbay kaga warhay laakiin hadduu garanayo aabbuu wax kala garanayo wuu garanaya ilmihiisu waxay markaas waxa qaldan xagga gaalaysiinta xagga dhinaca yani waxyaaba xataa qofka caqligu wax ku miisaami karaa jira gaalaysiinta waa gaala hadduu ku idhaha dad oo waa la qarxinaya ilmaha guu aafaysay waa inaad ogaato intaasaad ku garan kartaa waa kuwana xukuma waa gaala hadduu ku idhaa waana la qarxinaya kuwa wax qarxinaya hadduu ammaano inuu aafaysay waa inaad ogaato sidaad u daweyn lahayd ilmahaaga waana ku dadaasho waxaa ka dambeeya falkiinu fuliyowd waxaa ka mid ah asbaabta markaas keenaysa in waxaana laga hortago altacaawunu maca adawlati fii xifdi اlamn in laga tacaawuno lala tacaawuno dowladda ilaalinta waxa markaas amniga iyo nabadgelyada la ilaalinayo waayo nabadgelyada waxay markaas dhammaan masjidbaa laga wadiyey doonina waan wada saarana hadday qaar inaga reermidi hoosta ka dolooliyaan dhammaantood way nala tegayen waxa weye markaas in dowladda nabadgelyada lala ilaaliyo waxa weye markaas oo sidii wanaagsana sharcigu waafaqsan lagula ilaaliyo oo qofku hadduu ogaado cid waxay markaas khalkhal wada qof doonaya inuu qof dilo qof waxay markaas dhib doonaya waa in waxay markaas dowladda lala shaqeeyo oo watacaawanu cala albiri wattaqwa buu ilaahay yidhi waxay markaas aad u sheegto tira bal qofkaan iyo waan ka shakisana waxaa su wadahay bal hadda ha laga warhayo in la suursado ma aha mushkilada taagan waxay tahay dad baa jira waxay garanayaan dadka waxyaabahan oo kale aaminsan wayna la qoslayaan wayna u sheekaynayaan waxna u sheegi maayo marna wuxuu odhanaya anigu waxaan ma aaminsan yani waxaa loo baahan yahay qofkan aad u naxariisato ood u naxdo oo diin iyo dariic ay ku qaado ood u naseexayso ood wax u sheegto ood waaniso hadduu kaa qaato alxamdulilah hadduu qaado waana dadka aad ka baqanayso inay ku dagmaan iyo dhallinyarada waa inaad u sheegto kii war qofkaas balaa waxbuu wadaay waxbuu aaminsanyay kale inaga ilaaliya haddaad garanayso qofku inuu waxbay markaas xol fulinayo ood aragto ood kii gaariga kuwadi aad tahay ee waxbuu kaa kalaysta amba guri amba meel kale inaad sheegto lagaga baahan haddii kale qish iyo khiyaama tumis waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi man aawaa muxditan facalayhi lacnat ullaahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin qofka soo hooyo qof waxa weeye wax soo darinaya oo diinta wax ku soo daraya ama nabadgelyada khalqal ku keenaya korkiisa waxay lacnada ilaahay aatiya ta malaa'igtiisa dadkoo dhan naxariista ilahay waa lagaa fogeeyey khatar arig weeye أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا الذي هو رأس أمرنا وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا